الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون darsigeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaatan iyo saddexaad oo ka mid ah suurat lacraaf qisadii waxaan kusoo dhex jirnay nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo reer bani israa'iil maya iyo fircawn fircawn iyo qibdiyiintii uu isagu u talinayay iyo nebi muuse wixii dhex maray ayaynu kusoo dhex jirnay waxaa inoo dambeeyey iyadoo lagaga reeyay saaxiriintii fircawn xaggiisa ka socotay arrintii laysugu yimid oo markaa ay sujuudeen ilaahayna ay rumeeyeen subxaanahu watacaala fircawn jawaabtiisi baa la sugayay marka fircawn xaaladdu markay saa u dhacday mowqifkiisu muxuu ahaa waa ka qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi aamantum ma rumayseen bihi muuse miyaad rumayseen ama bihi alle miyaad rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka aanan idin idmin ina haadaa kani buu yidhi lamakrun dhagar wey oo makartumuuhu aada dhagarteen fi lmadiinati magaalada litukhrijuu inaad bixisaan daraaddeed baad u dhagarteen minhaa magaalada xaggeeda ahlahaa dadkeeda inaad ka saartaan fa sawfa taclamuuna waadse ogaan doontaan la uqaicanna walle inaan googoyn oo googoyn aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin si isweydaar ah si isdhaaf ah huma kadibna la usallibannakum walle inaad idin daldali oon idin daldali ajmaciina xaalaad idishihiin fircawn wuxuu isku dayayaa inuu muujiyo weli inay hawshu gacantiisa ku jirto wuxuu leeyahay nimankii saaxiriinta ahaa ee iimaanka qaatay rumeeyey war miyaad rumayseen anigoon idiin idmin macnaha wuxuu leeyahay waxay ahayd haddaad rumaynaysaan bal horta inaad aniga iga sugtaan inaan idin idhaahdo waa saxir rumeeya laakiin idinkoon warba iga suginba miyaad rumayseen wuxuu leeyahay waa shirqool idinkiiyo muuse aada isku ogeydeen ood soo wada dhigateen oo dadka magaalada degal iyo dadkeeda inaad kaga saartaan aada ku talagashan macnaha intaydaan meesha imaanin baad soo tashateen inahu lakabiirukum aladii callamakum asixra meel kale ku odhanay waa odaygiinii ugu weynaa macallinkiinii sixirka idin baray wey xalaad soo tashateen inaad idinkuna isu dhiibtaan oo aad yani waxa weeyaan idinkuna isagana muujisaan inuu idinka reeyay kadibna aad annaga meesha naga saartaan waddanka inaad qabsataan ood u tashataan isaguna uu noqdo ninka idin hogaamiya idinkana jagooyin uu idin siiyo saasaad kusoo heshiiseen xalayto waxani marka waa shirqool xalaytaad soo dhigteen buu le yani waa been iska qayaxan oo iska muuqata maxaa yeelay nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu madyan ka soo noqday isagoo saaxiriinta fircoonba aragba ciddii ugu horreysay uu qaabilay wuxuu ahaa fircawn fircoon isagaa ka shaqeeyey in dadka laysu keeno suxaradiisa isagaa soo uruursaday saaxiriintii markay yimaadeenna isagay la kulmeen fagaaraha isugu horreysay nebi muuse iyo saaxiriinta fagaaraha isugu horreysay meesha isugu yimaadeen markaasu wuxuu leeyahy horaa usoo tashateen oo waa macallinkiisa xirka idin soo baray waxaas hor inay beentahay ogi laakiin ujeeddadu kaleya mataqaana dad ahbaliin oo waxba garanaynin oo caamo ah oo kuwii ka rumaystay a ana rabbukum alaclaa kuwii ka rumaystay abaa meesha jooga kuwaasuu marka maskaxda ka xadayaayo waxaan meesha ka dhacay buu doonayaa inuu kasii jeediyo saas way macnaha markaasuu leeyahay waa laynoo tashaday ha halkaasuu markiiba u rogay waa hawl laga shaqeeyo shirqool way hawshan saasuu leeyahy waad ogaan doontaan waxaan idinku sameeya buui wuu sii fasiray wuxuu doonaya inuu sameeyo wuxuu yidhi waxaan idinka goynayaa lugaha iyo gacmaha iyaan si isdhaafa ama isweydaaraan idinka goynaya yani waxa way lugta midigtaa iyo gacanta bidixdaa iyo yani cagsiga sidaasaan u idin jarjari buui kadibna yani waan idin deldeliyo wala usallibannakum fii juduuci nakli geedaha timirta asalkoodaan idinku deldeli oon idin suraya way macnaha meydkiina sidaasuu marka ku hanjabay qaala fircawnu fircawn wuxuu yidhi aamantum ma rumayseen bihi muuse miyaad rumayseen ama alla miyaad rumayseen qabla an aadana intaanan idmin lakum idinka idin idmin soo inaad aniga ogolaasho iga sugtaan ma ahayn ina hada kani lamakrun makri falwey waa dhagar iyo shirqool oo makartumuuhu aada makri fasheen dhagar fasheen fi lmadiinati magaalada dhexdeeda maxaad u dhagar fasheen oo shirqoolkan u samayseen litukhrijuu inaad bixisaan daraaddeed minhaa magaalada xaggeeda inaad ka bixisaan ahlahaa dadkeeda oo dadka magaalada yaawey isagaa isku wada isaga iyo inta raacsan aniga iyo intana raacsan magaalada dadkii deganaabaad kusoo duusheen intaad ka saartaan idinku inaad qabsataan ood madax ka noqotaan baad u socotaan sidaasaadna shirqoolka u samayseen ee fa sawfa taclamuuna waad ogaan doontaan bui waxaan idinku sameeyo law qaticanna walla inaan googoyn buu ihi aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinna min khilaafin si isweydaan ah si isdhaafsan ayaan u goyni uma kadibna lausallibannakum walla inaan idin deldeli oon idin suri yani geedaha timirta asalkooda ajmaciina xaalaan idin shihin idinkoo idil ayaan saa idinku samayn buri qaluu ina ilى rabbina munqalibuun wma tanqimu mina ila an aamana biaayaati rabbina lama jaءatna rabbana afriq calayna sabra watwafana muslimiin jawaabtoodu maxay noqotay nimankii saaxiriinta sidaa loogu hanjabay waa fircawn inuu sidaa yeeli way ogyihiin maxaa yeele waa nin daalim ah oo naxariis laawo ah oo dhiigyacab ah oo haba yaraatee aan nixinoon turi wey inuu yeeli marka way ogyihiin laba mid baa u taalla marka inay soo noqdaan oo isagii ku sameen xidhaanoo ay raalligeliyaan iyo inay mabda-oodii ku adkaystaan ay ku qanceen oo lagu laayo labadaa jid waa arka marka jawaabtoodii qaaluu waxay idhahdeen innaa anagu ilaa rabbinaa rabbiganla xaggiisa ayaanu munqalibuuna kuwo u gadoomayan nahay xagga rabbi baanu horta u noqonaynaa wamaa tanqimu ma qoonsanaysid fircawn oo minaa xagga naga ilaa an aamanaa inaan rumaynay mooye biaayaati rabbina rabbigana aayadihiisa inaan rumayno mooye wax kale xagganaga kama qoonsanaysa lamaa goortii jaaatnaa ay noo timid aayadahaas rabbanaa rabbiganow afriq shub calaynaa dushanada sabran sabir nagu shub watawaffanaa na oofso muslimiina anagoo hogaansanayaalah waxay yidhahdeen fircawnow haddaad nallayso xagga ilahay baan u noqonayna mar haddaan xagga ilaahay u aadayno oo ilaahay aan u tegayno ilaahay agtiisa ciqaab baa taalla adiguna hadda ciqaab baad noogu hajabaysaa ta ilaahay agtiisa taalla iyo taada marka laysu fiiriyana ta ilaahay baa daran saas daraaddeed faqdi maa anta qaad inamaa taqdii hadihi alxayaata addunyaa ilaa aamanaa birabbina liyakfira lana khataayaana wax alla waxaad samayn karto samay bay ku yidhahdeen marna tabartaa marna taagta waxaad ka badi weydayaan waxaad wax xukumi karto soo adduunye un maaha waxaad wax la gaadhsiin karto waa un adduunyo haddaan nadishana xagga ilaahay baanu aadaynaa alla agtiisa markaan u tagnana anagoo isaga rumaynay oo keligii rumaysanna agtiisa wanaag baanu ka sugaynaa marka waxaad ka badi wadayaal bay ku yidhahdeen waxaad noo qoonsanayso oon xagga naga ka qoonsanaysana wax kale ma aha inaan ilaahay aayaadkiisa rumaynay markay noo yimaadeen intaa umaad nagu haysataa dembi kale ma noo haysa maya taasi waa dembi aan laga noqonayn marka haddaana dembi nooga dhigayso ilaahay aayaadkiisa markay idin yimaadeen maxaad u rumayseen waa dembi aan ka noqosho lahayn kaas ka noqon mayno ee waxaad ka badi weydayaan rabbay marka barya waxay dhi rabbiow dushannada sabir ku shub sabir fara badan iyo adkaysi badan ilaahowna sii annaga oo hogaansanayaaloo muslimiinana ilaahowna oofsoona dil ilaahow dib ha noogu celinin baatilkii iyo shirkigii iyo kufrigii fircawn ilahow dib ha noogu celin ee islaamnimo nagu dil saasay yidhahdeen macana u fiirsada marka darsiga meeshan ku jiraay wuxuu yahay shalayto yacni waxay ahaayeen niman gaalo ah oo saaxiriin ah oo fircawn iyo ilaahnimadiisa difaacaya maanta gelikii dambena waa kuwan ayaga oo shuhadaa oo ilaahay diintiisa u taagan oo sabraya oo adkaysanayo in loo dilo diyaaru ah bay taagan yihin suu ka fikir dheer ma waxaad ka badi weyda fircawn weyaan dad muddo dheer muslimiin soo ahaa ma ah dad muddo dheer iimaanka soo haystay ma ah hadda mawqifkanay ku islaameen waxa loogu hanjabayana ma aha waa laydin xidi iyo waa laydin dacayreyn iyo macnaha waxa weeyaan maaragtay waa laydin cadaadin ma ah waa laydin layn oo silic baa laydin dili haddana weliba waa laydin deldeli baa laleeyahy ma cabsadeen marka iimaanku waa cajiib iimaanku mar hadduu qalbiga galo oo si dhab ah u galo bini aadamka wuxuu ka soo saarayaa buurta iyo dhagax xataa inuu ka adagya nimankii iyaga hala keli waa fircawna waxaad ka badi weydayaal bay ku yidhahdeen waxaa nasiixmaa marka dadkii iimaanku ku cusbaa hadday saa ahaayeen adiga oo yani kacab kacab islaam soo ahaayoo muslim soo ahaa hanjabaad iyo cagajuglayn ka imaanaysa gaal iyo mid la mida inaad diintaadi iyo iimaankaaga uga cararto soo nimankana dayasho inooguma sug niskii horay baatil difaacayeen niskii dambena waa kuwa xaqii bay difaacayaan waana loo laayo waa loo dilo silacaasaa loo dilay marka ruux kasta oo muslima inuu kuwaa dayasho ka dhigto oo mabdigiisa ku adkaado wax kastoo lagu sameeyo iyo xaalad walba oo ku timaada ilaa lagu dilo oo macnaha waxa weya uu dhinto ilahay u taga subxana wa qaalu waxay dhahdeen ina anagu ilaa rabbinaa rabbigana xaggiisa ayaanu munqalibuuna kuwo u gadoomayana ilaahay agtiisa tataalla ayaana taada ka daran fircawnow saas daraaddeed uga xilan mayno wamaa tanqimu ma qoonsanaysid minaa anaga xagga naga kama qoonsanaysid ilaa an aamanaa inaan rumaynay mooye biaayaati rabbinaa rabbigana aayadihiisa inaan rumayna mooye lamaa goortii jaaatna ay noo timid intaa unbaad qoonsatayo ood ka xuntayo rabbanaa rabbiganaw afriq shub calayna dushanada sabran ilaahu sabir nagu shub watawafanaana oobso muslimiina anagoo hoggaansanayaal oo kuu hoggaansan ilaahwna oobsabay dheheen waqaala almala'u min qawmi fircawna atadaru muusa waqawmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka waaalihatak qoladii markaa la taliyayaashiisa ah ninka markuu ilaahay meel xun ku wado dadka la taliyaa la xumeeyaa dad xunxun baa la taliyayaal looga dhigaa oo wasiiro looga dhigaa ruuxa markuu ilaahay meel wanaagsan la damacsan yahayna dad wanaagsan baa wasiiro looga dhiga la taliyayaashiisa la hagaajiya kuwa xunxun baa marka la taliya maxaa yeel isagaa wa qaala almalau madaxyaweyntii waxay yidhahdeen iyo akhyaartii oo min qowmi fircawna fircawn qowmkiisa ka midii waxay yidhahdeen atadaru ma ka tegi fircawnow muusaa muuse miyaad ka tegi ood iska dayn iyo wa qowmuhu qowmkiisa liyufsiduu si ay u fasaadiyaan fi lardi dhulka si ay u fasaadiyaan wayadaraka waliyadaraka iyo inuu kaa tago darteed adiga iyo waaalihataka ilaahyaashaada inuu kaa tago qaala wuxuu yidhi fircawn marka sanuqatilu waanu layn abnaa'ahum wiilashooda waanu layn wanastaxyii waan ka tegaynaa oo waan daysanaynaa lisaa'ahum dumarkoodana waanu noolaysan nastaxyi waanu ka tegi oo noloshaanu ku reebi nisaa'ahum dumarkooda wa ilaa anaguna fawqahum korkoodaan ahaanay qaahiruuna ayaanu nahay kuwa qasbi kuwa qasba oo waxaan doonno marsiiye ayaanmarsiinaanu nahay macna wuxuu yidhi marka kooxdii la talin jirtay fircawn waxay yidhahdeen fircawn iyo qowmkiisa sidan miyaad ku dhaafi waxaan dhihi lahaa muuse fircawn bay ku leeyahy fircawnow muuse iyo inta raacsan oo reer bani israa'iil ah sidan ay yihiin miyaad ku day ayagoo dhulka fasaadinaya fasaadinta dhulka ayay u jeedaani waxa weeye dadka in la yidhaahdo waa fircoon ilaah ma ahe ilahay keligii caabuda waa fasaad dadka in la yidhaahdo yani yani in la yidhaahdo dadka rabbi ku xidhma oo rusushiisa raaca miisaanka fircoon iyo dadkiisa waxay ku tahay fasaad iyagoo dhulka fasaadinaya oo dadkii kaa hor keenhaya oo dowladnimadaadii la dagaalsan miyaa dayn oo uu kaa tegayo muuse uu kaa tegayo adiga iyo ilaahyadaadi adigii ilaahyadaadii su-aasha isweydiintana waxay tahay fircawn ninka la yidhaahdo ilaah kale inuusan rumaysnayn buu qur-aanku sheegay saas inuu dhihi jiro dadka ku dhihi jiray macna maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn idinma ogi meeshana waxaa la leeyahay waaalihataka say isu qabanaysaa marka waaalihatakana waxaa laga wadaa laba macno mid ka mida dheh bimacnaa adiga caabuditaankaaga waaalihataka adigiyo cibaadooyinkaaga inay ka tagaan macno wey waa sax waxaa kaloo noqon kartaayoo ka fiican in la yidhaahdo fircawn isagu ilaah ka sarreeyo uu caabudi jiray ma rumaysnayn yani wuu ogaa laakiin wuu isdiisinayay laakiin waxaa jiray asnaam dadka ugu sameeyey oo ugu talagalay dadku inay soo maraanoo isaga lagu soo gaadho sidii qurayshba ay u lahaayeen asnaam ilaahay u dhoweeya maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allah isaguna asnaam buu samaystay dadku ay soo maraan oo asnaamtaasaa ilaahay ahaan dadkii u ah asnaamtuna isagay hoos yimaadaan oo isagay dadka soo gaadhsiiyaan marka kuwaa wey adiga iyo ilaahyadaa dadka u samaysay inuu kaa tago muuse ma arrinkaasaad raalli kuto ma u daynaysaa saas farax miyaad uga qaadi fircawn wuxuu yihi maya maya sidaa marna u daynmayn maxaanu ku samaynaynaa wuxuu yidhi wiilashana waanu ka layl dumarkoodana waanu daysani si ay jaariyado iyo shaqaalo noogu noqdaan mar walbana annagaa ka sarrayno qasabna wax alla waxaan doonaanu marsiinaynaa qaahiriyooda sidaas wey saas wey macnaha marka waxaa la leeyahay waa tii nebi muuse intuusan dhalalin ka hor reer bani israa'iil qaabkii lagu samayn jiray waata soo marnay gumaysigii la mari jira waxaa ka mid a in wiilashana laga laayo gabdhahana la daysto sababtay ku timidna waxay ahayd siday mufasiriintu sheegayaan lil xidigiye ah baa wuxuu sheegay reer bani israa'iil inuu ka dhalan doono wiil isaga sababtiisa boqortooyada fircoone ay ku baabi'i doonto fircoon go-aan wuxuu gaadhay wareegto wuxuu soo saaray ah reer bani israa'iil wiilba inuusan u korin markuu dhashaba in yani u dhalaga jiro oo la dilo taa waa xaaladii uu ku dhashay nebi muuse calayhi salaam qaabka ilaahay ku badbaadiyey suuratulqasas baan ugu tegi doonaa laakiin middan hadda uu leeyahay sanuqatilu abnaa'ahum wanastaxyii nisaa'ahum waa ciqaab cusub mar cusub arrintii baa dib loo nooleeyo markuu nebi muuse soo baxay oo fircoon u yeedhay oo ay munaasaradii dhacday oo lagaga reeyey buu wuxuu leeyahay arrintii waagii hore ha la soo cusboonaysiiyo wiilashoodan hala laayo gabdhahan hala dayso saas wey macnaa marka waa ciqaab cusub wey macnaa saas wa qaala almalau madaxyaweyntii ama akhyaartii waxay yidhahdeen oo min qowli fircawna fircawn qowmkiisa ka midi atadaru miyaad iska dhaafiyo maka tegi muuse muuse iyo wa qowmahu dadkiisa liyufsiduu si ay u fasaadiyaan fil ardi dhulka u fasaadiyaan wayadaraka waliyadarika iyo si uu kaaga tago adiga iyo yani muusa way faacil waliyadaraka iyo inuu kaa tago darteed muusa muuse wey iyo waalihataka adiga inuu kaa tago iyo waalihataka cibaadadaada iyo daacadaada ama waalihataka iyo adiga inuu kaa tago iyo waalihataka ilaahyaasha adiga lagu soo maro ilahay asnaamta yaryarka ee adiga ku hoos jooga kuwa iyo adigaba inuu kaa tago saas daraaddeed miyaad u dayn qaala wuxuu yihi sanuqatilu waanu layn abnaa'ahum wiilashooda wanastaxyii waanu ka tegiyo waanu daysan lisaa'ahum dumarkooda wa ilaa anagu fawqahum korkoodaan ahaanay annagaa ka sarrayna qaahiruuna baanu nahay kuwo yani qasba kuwa qasbi karoo waxay doonaan ka fushan karaanu nahay isma diidi karaan waxaanu ka dabacnow qaala muusa liqowmihi istaciinuu billah qaala wuxuu ihi muusa nabi muuse wuxuu ihi liqowmihi dadkiisi wuxuu ku yidhi istaciinuu kaalmo weydiista billahi ilahay kaalmo weydiista wasbiruu sabra oo adkaysta maxaa yeelay ina alarda dhulka lilahi ilahay bay usugnaatay yuuriuhaa wuxuu dhaxalsiinaya alla dhulka man yashaau ciduu doonu dhaxalsiinaya oo min cibaadihi adoomadiisa ka mid waalcaaqibatu ciribta dambana lilmuttaqiina kuwa ilahay ka cabsada iskale qaaluu waxay yidhahdeen uudiinaa waana la dhibay muusow min qabli an ta'tiyanaa intaadan noo imaani waana la dhibay wa min bacdi maa ji'tanaa markaad noo timid kadibna waana la dhibay qaala wuxuu yidhi casaa rabbukum rabbigii wuxuu mudan yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiinna inuu halaago wayastakhlifakum inuu idiin dambaysiiyo oo idinka khaliif yeelo fi lardi dhulka dhexdiisa oo fa yandura markaa uu fiiriyo kayfa sidee baa tacmaluuna samaynaysa reer nebi muuse calayhi salaam markii fircawn uu bilaabay cadaadis cusub iyo gumaysi cusub iyo cadaab cusub iyo ciqaab cusub reer bani israiil markuu ku bilaabay nebi muuse wuxuu yidhi sabra ilaahay kaalmaysta oo ilaahay kaalmo weydiista oo tala saarta rabbi subxana wa tacaala sabir iyo adkaysina la imaado saas way macanaha ila waa ummad dhib badan la soo mariyey haddana cadaadis cusub baa ku bilowday xaqii iyo diintii ay rumeeyeen inay ka noqdaan bayba khatar ugu jiraan waa in marka laba arrimood adkaysi inay la yimaadaan ilaahayna tala saartaan waa labada sababood ay ku badbaadi karaan xaalad walboo cadaadis noocaasi yimaadana in ilaahay la tala saarto laysku xidho marka labaadna sabir iyo adkaysi loo yeesho waxa mabda aad rumaysan tahay sababtii kuugu dhacaya labadaas sababood buu marka u tilmaamay nebi muuse calayhi salaam ilaahay yani waxa wey kaalmo weydiista oo tala saarta sabrana maxaa yeele dhulka ilahay baa iskale allah dhulka iskale ciduu doono addoommadiisa ka miduuna dhaxal siiyaa fircawn ma laha dhulka ilahay baa iskale ciduu doono ayuuna dhaxal u siiyaa dhulka muttaqiinta ilaahay ka cabsadaana cidhibta dambalaho ayagay guusha iyo libta ku dambay doontaa saas daraaddeed wuxuu u tilmaamayaa ilaahay ku kalsoonaada dhulka idinkaa yeelan doona idinka idiin dambayn doontaa muttaqin noqda oo ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa laasima intaa markuu ku yidhi reer bini israa'iil jileecooda waatan soo maran niman yacni waxa weeye calol adag ma ah waa laga calol adag yahay calaacal bay bilaabeen waxay yidhahdeen muusow intaadan noo imaanina waa nala dhibay markaad noo timid kadibna nala dhib annagu rafaadnay waa rafaadnay dhib noola laabna markaasaa wuxuu ku yihi rabbigii wuxuu wuxuu mudan yahay cadowgiina inuu halaago dhulka maamulkiisana idinka idiin dambaysiiyu rabbi mudan yahay oo markaa idinkana bal idinku fiiriyo waxaad samaysaan macnaheedu wuxuu u tilmaamayaa fircawn in la halaagi doono iyo qowmkiisa reer bani israa'iilna dhulka ka talin doonaan iyagu qabsan doonaan iyagu markay qabsadaanna lagu fiirin doono bal waxay iyaga laftoodu sameeyaan ilan ilahi subxana wa tacala ummad walba markuu halaagata ka dambaysa waxa dhulka loogu dhiyay bal iyadana in la fiiriyo waxay ku kacdo waa tijaabo idinkana waa laydin tijaabi wey macana saas weya qaala muusa muuse wuxuu yihi liqowmi qowmkiisa wuxuu ku yidhi istaciinuu billah alla kaalmo weydiista oo ilaahay ku tiirsanaada oo rabbi tala saarta wasbiruu sabra oo adkaysta adkaysta u yeesha dhibka idin soo gaadhaya oo dulqaata maxaa yeelay ina alarda dhulka lilaahi ilaahay buu u sugnaaday yuurisuhaa wuxuu dhaxal siinayaa dhulka man yashaau ciduu doonuu dhaxal u siinayaa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid waalcaaqibatu cidhibta dambana lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada ayaa iska leh qaaluu waxay dhahdeen uudiinaa waana la dhibay min qabli an ta'tiyanaa intaadan noo imaanin wa min bacdi maa ji'tanaa markaad noo timid kadibna waa lala dhibay markii uu yimid kadibna waata ciqaabta cusub lagu bilaabay intuusan u imaaninna waa la sii dhibi jiray oo waa lagu shaqaysan jiray oo gabdhahooduna jaariyado lagu shaqaystay ahaayeen raggoodana waa lagu xamaalan jiray qaarna waaba la leyn jirayba qaala wuxuu yihi casaa rabbukum rabbigii wuxuu mudan yahay an yuhlika inuu halaago caduwakum cadowgiina inuu halaago fircawna wayastakhlifakum inuu idinka khaliif yeelo inuu khaliif idinka yeelo iyo kuwo u dambeeya fi lardi dhulka dhexdiisa oo fa yandura markaa alla uu fiiriyo kayfa sidee baa tacmaluuna samaynaysaan bal sidaad samaynaysaan markaa idinkana laydinku eego laydin fiiriyo saas way macnaa walaqad akhadnaa ala fircawna bisiniina wanaqsin min athamaraati lacallahum yadakaruun darsigaa reer bani israa'iil markaa loo sheegahay maanta muslimiinta wuu yaallaa xaalada xaaladii iyadahayd oo gumaysiga iyo cadaadiska iyo dulmiga iyo xadgudubka iyo iskalaynta iyo caydhsigii muslimiintu maanta u yaalla maxaa looga baahaya marka istaciinuu billahi wasbiruu ina alarda lilahi yuurisuha man yashaa min cibaadihi walcaaqibatu lilmuttaqiin guusha iyo libtu muslimiintay u dambayn doontaa lakin maxaa laga rabaa istaciinuu billahi wasbiruu taasaa laga doonaya kalsooni inay ku qabaan rabbigood subxaana wa tacaala adkaysina ay u yeeshaan dhibaatada maanta lagu haya caalamka meel walba inayna diintooda ka cararin ay ku dhagaan oo ku mitidaan mar walba oo cadaadis ku batana ay kusii mitidaan diintooda kusii dhagaan mana ilahay tiisana ay sugaan subxana wa tacala saas wey mana fircawn marka ilaahay subxaana wa tacaala yani waxaa ku bilowday ciqaabtiisii walaqad akhadnaa xaqiiqe waanu qabanay aala fircawna fircawn dadkiisii waxaanu ku qabanay bisiniina sanado abaara wa naqsin iyo dhimitaan min athamaraati midhaha qaarkood laga dhimo lacallahum waxay lacallahum waxay mudan yihiin yadakaruuna ama lacallahum yadakaruuna si ay u waansamaan fa idaa goortii jaa'athum ay timid alxasanatu xaaladii wanaagsaneed markay u timid qaaluu waxay yidhahdeen lanaa annagay noo sugnaatay haadihi tan waanu mudanay wain tusibhum hadday asiibtay hadday asiibto sayi'atun midii xumayd yatayaruu waxay baasaysteen bimuuse muuse ayay baasaysteen iyo waman macahu kuwii la jiray wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xaaladii xumayd yatayaruu waxay baasaysanayaan bimuusa muuse iyo waman macahu kuwii la jiray alaa hooyaay inamaa taa'iruhum yacni waxa ay baasaysanayaani cinda allahi ilahay agtiisu ahaaday baasaysigoodu ilahay agtiisu ahaaday walaakina aktarahum badankoodse laa yaclamuuna ma ay oga fircoon iyo dadkiisii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku ciqaabay sanado abaara ah abaar baa lagu sii daayay wixii dalag go'i lahaa dhibicdii cirkaa laga ceshaday midhihii soo go-ayeyna waa laga dhibay dalagkii go-ayeyna wuu isdhibay oo beertii waa beeraysaa beertii waa beermaysaa laakiin maadaama aynan yani dhibic aynan helaynin waxay soo saaraysaa aad u yar midhihiina waa laga dhibay abaarana ilahay waa ku salliday subxana wa tacala maxaa looga dan lahaa bal inuu iswaansado ninkan bal inuu waantoobo wax garto caqligiisa dib ugu noqdo kibirkan iyo isla weylankan iyo qabkani bal inuu ka baaboo markay xaalad wanaagsani u timaado oo barwaaqo iyo caafimaad iyo nabadgeliyo xaaladii wanaagsaneed markay u timaado waxay leeyihiin annagaa iskale waanu mudanay bay leeyihi waanu mudanay anagaa shaqaysanay dadaalka naga ku timid oo bilaash bay ku timid bay leeyihi haddii ay tii xumayd xaaladii xumayd asiibto oo abaaro iyo waxyaabo ayna jeclayn hadday ku dhacaanna nebi muuse iyo dadka la socday baasaysanaya adaan noolahaa bay leeyihi qubayo adigaa noolahaa tadayurka waxaa la yidhahdaa shayga oo yani waxaa la yidhahdaa xumaan aad ka filato xuma saadaashi baa la yidhahdaa xuma saadaashi inaad ka saadaashato oo shaygani inuu macnaha wax weye xumaanta iyo dhibka isaga uu sabab u yahay saasaa la yidhahda macnaha yani shaygani hooda male ama ma ahee waa qumay ama waa saancad waxyaalaha noocaasoo kale la yidhaahde macnaha ruuxan kaato inuu dhibku isagu sabab u yahay ama shaygani sabab u yahay inaad rumaysatahay taasaa tadayurka la yidhahda marka nebi muuse iyo dadka la socday leeyihiin waa uun sababtiina abaar baa dhacday waa qubaygan muuse ah iyo inta ruul la socota yaa sabab u ah cuduraa yimid waxa weeyaan waa saancadkan isagii unbay macnaha wax walba u saariyeen rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxan ay yani ay baasaysanayaan iyo baasaysigoodu ilahay agtiisu ahaa waxaa laga wadaa laba macno mid ka mid a baasaysigan shaygan ay nebi muuse ku durayaan ilahay xaggiisu ka yihi ma aha muuse lukuma leh shaqana kuma leh ee ilaahay agtiisu ahaaday oo hadday barwaaqo tahayna ilaahay baa keenay hadday dhibaatiya abaaro tahayna ilah baa keenay inamaa daa'iruhum cinda allah taasi waa macno macnaha kale waxa weeye baasaysiga nebi muuse iyo dadka la socda ay baasaysanayaan dembigaasi ilahay agtiisu ka qoray inamaa daa'iruhum cinda allah ilaahay agtiisuu ahaadayo waa lagala xisaabtami doonaa taana waa macno kale macno dadka intooda badanse ma ayan garanayaan walaqad ahadnaa xaqiiqiya waxaanu qabanay ala fircawna fircawn aalkiisa iyo dadkiisa waxaan ku qabanay bisiniila sanado abaara baanu ku qabanay abaara ayaanu ku qabanay wa naqsin iyo dhibitaan min athamaraati midhaha xaggooda laga dhigo lacallahum yadakaruuna si ay u waansoomaano ay macnaha wax weeye waanada u qaataan fa idaa goortii jaathum ay u timid alxasanatu xaaladii wanaagsaneed markay u timid oo barwaaqadii ah qaaluu waxay dhahdeen lanaa anagay noo sugnaatay haadihi bidali annaga iskale waanu mudanay dadaalkaana abuu ku yeedhin bilaash kuma imaan saasay leeyihi wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xaalad xumi xaalad xumi mid xumi hadday asiibto abaariya wax ku dhacaanna yatayaruu way xuma saadaashadaan way xuma saadaashadaan bimuusa muuse ayay ku xuma saadaashadaan iyo wa macahu inta la socoto ama waxaa tidhahda yatayaruu waxay baasaystaan bimuusa muuse iyo waman macahu kuwa la jiray baasaystaanoo dhibkan dhacay iyaga ayay u aaneeyaan oy u tiiriyaan iyaga idinkaas sababa bay leeyihin alaa hooyahay inamaa taa'iruhum waxa ay saadayshanayaan ama waxa ay baasaysanayaani cinda allahi ilahay agtiisu ahaa baasaysigoodu ilahay agtiisu ahaa ilahay baa kala xisaabtami doona ama meehe shaygan ay ay baasaysteeni ilaahay xaggiisuu ka soo fulay e oo agtiisuu ka yimid ee muuse shaqo kuma leh abaartan dhacday shaqo kuma leh cudurkan shaqo kuma leh balaayooyinkan dhacay shaqo kuma leh waa arrin ilahay xaggiisa ka timid wey walaakina aktarahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay ogo waa dadaan waxba garanaynin oo waxba la socon wey macna cayanay badankoodu waa uunahahaya raac dabeere dhaan raacday weeye wax ma oga intooda badan laxdhunkani colihi abaarba dhowgumog wey intooda badan waa dadweyne oo wixii loo sheego unbay dhegaystaane waxba maba oga macna saas waqaaluu mahma tatina bihi min aayatin litasxarna biha famaa naxnu laka bimuminiin halkaa marka waxa weeye mas'alada baasaysiga la yidhahdo oo ama xilliyada qaarkood in la baasaysto ama xayawaanaadka qaarkood la baasaysto ama dadka qaarkii la baasaysto ama cayayaanka qaarkood xataa la baasaysto oo laga fisho inay xumaanuun ka imaanayso ama aragtidiisa ama la kulankiisa waa mas'alo baatil oo asal ahy atiyaratu shirkun buu nabi sal lay slm waa shirki shirki way inaad unu aragto un hebel baa waxaan keenay sabab u ah saas xayawaan hebel haddaad aragto balaayaa kugu dhici oo hadday macnaha wax weeyaan maaratay aad yani aad shay hebel aragto ama xilli hebel aad baxdo balaayaad la kulmi waxaasona waa khuraafo aan asal lahayn wey macnaa waa mas'alo gaalada ka soo jeeda qadarka ilaahay iyo qadihiisa rumaynta la rumaysan yahayna arrin ka soo horjeeda wey macnaa wax makhluuqa ka mid a oo baas gooniya ilaahay geliyey oo shar ka imaani oo laga filani ma jiro saas wey manaa ilahay baa wax maamula oo taliya oo dhibkana keena dheeftana keena saas wey manaa insaan loo rumeeyo wey wa qaaluu mahma ta'tinaa bihi min aayatin litasxarana biha si walba markii loola hadlay duruusna ilaahay uu tusay oo masaa'ib lagu keenay si ayba wax ugu gartaan waatay jawaabtoodii wa qaaluu waxay yidhahdeen mahmaa shay alla shaygii ta'tinaa aada noola timaado bihi isaga muusow oo min aayatin mucjiza ah litasxaranaa si aad noogu saxirto noogu sixirto bihaa aayadaas famaa naxnu anagu ma inihin laka adiga bimu'minina kuwa kuu rumaynay fa arsalnaa markaasaan dirnay calayhim dushooda waxaan ku dirnay altuufaana duufaankii waan ku dirnay waljaraada iyo ayixii waalqummala iyo yani waxa wey daanigii wadafaadica iyo rihi wadama iyo dhiiggii baan ku dirnay aayaatin xalay aayadayhi mufasalaatin oo la kala bixbixiyey fastakbaruu markaasay isweynaysiiyeen wa kaanuu waxayna ahaayeen qowman qow bay ahaayeen mujrimiina oo dembilayaal ah waxay yidhahdeen muuse waxba haslugoyn shay alla shaygaa noola timaado oo aayad iyo astaan ah si aad noo sixirto ood noogu sixirto iyada marnaba kaa rumaysan male wax walbood keento kaa yeeli may ama ul yani waxa wey mas noqonaysa keen ama meehe gacantaada caddee ama wax ka gedisan keen aayad kasta haddaad keento lagu sixiraysa kaa yeeli mayd ruuxii o dhan u fiir wixii o dhan waxay u badeleen sixir sixir oo inaysan sixirayn shalaa loo caddeeyey soo may caddaysanin maya dadweynaha waa in la khaldo xataa adiga haddaad fahamsan tahay waxaad wadatay inuusan sax ahayn madaxnimadaadi iyo jagadaadu waxay ku jirtaa inaad jahwereeriso dadweynaha oo kuwa waxba aan garanayn baa jiro adiga uu kugu xidhan oo wax kaa dhagaysta kuwaa marka jahwareer si madaxnimadaada u jirto saas daraaddeed wixii mucjizo nebigu la yimid oo dhan waxay ka dhigeen sixir bay ka dhigeen kaa yeeli meelila muuse waa islu goyn rabbi subxaana wa tacala markaasuu imtixaano kala gedisan geliyey aayado kaleetaa la tusay duufaan baa lagu salliday duufaanka waxa way waa biyaha daadad iyo roobab iyo biyo xaddhaafa buu ilahay ku salliday subxana wa tacala waxaa kaloo iyadana lagu salliday jaraadka ayax ayax wax alla wixii qoyanaa iyo beer iyo doogkii iyo wixii xataa waxay leeyihiin masaamiirtii guryaha buu ka cunay markaasay guryihii ka dumeen marka ayax baa lagu saliday waxaa kaloo lagu saliday alqummala qummalka intaasoo tafsiir bay culimadu ku fasiraya qaar waxay leeyihiin qummalka waxaa la yidhahdaa nooc shilinta ka mid a qaarna waxay leeyihin waxa la yidhahdaa daaniga asuus waa daaniga macnaha waxa way gala raashinka markuu bakhaarada yaallo bahal yaryaroo madow oo gala way oo raashinkiiba maclalaan ka dhigay waxay qaarna ku fasirayaan baasha la yidhaahdo albaraakiif waa injirboodada iyadana qaar waxay ku fasirayaan adduba bah la yidhaahdo waa baasha la yidhahdo koronkorada ayuxu markuu intuu dego uu meel waxoogaa deganaado ka kaco ilmo fara badan buu meesha kaga tagaa oo aan kici karin baalaba male ma kici karaan meeshuu kaga tagaa koronkoraa la yidhahda marka adduba baa carabiga lagu yidhahdaa taana culimada qaar baa ku fasiraya qaar waxay ku fasirayaan bahalka la yidhahda kabajaaga annadaaq baa la yidhahda wada carabiga lagu dhaha qaarna kaasay ku fasirayaan tafsiirka isaga laga xoog badan yahay baa jiro oo wadaadadu ay ku fasiri jireen oo waxaa la yidhahda injir injirta maaha injirta sax maaha alqummal noocyadaas aan soo sheegnay mid ka mida ku fasir laakiin injirta qamli baa la yidhahda qamli qamli waa injirta qummalla waa kuwa kale wey macana saas weya waalqummala waxyaabahaas mid ka mid o ama waa koronkorada ama waa injir boodada ama waa daaniga ama waa shilinta waxyaabahaas wey macana wadafaadica waa rah rah baa lagu sallidayoo biyahoodii iyo guryahoodii iyo iyaga laftoodii rah bay meelay ka maraan waayeen dhiiggana waxaa iyagana loogu salliday weelashii iyo biyihii iyo iyagii iyo kulli o dhan dhiig baa galay cuntadii dhiig bay noqotay oo biyihii dhiig bay noqdeen oo waxba waa intifaacsan waaye marka sidaasaa ilahi subxana wa tacaala aayadaha kala gedisanay la kala dhigdhigay ayaanu ku dirnay buu rabbi ilahi subxana wa tacala dushooda maxaa ka dambeeyey ma hogaansameenoo ma isgarteen maya fastakbaruu wa kaanuu qawma mujrimin kibrun bay kasii qaadeen dad dembiilayaal ah oo dembi ku idlaaday wey nimanku saas daraaddeed wixii la doonayay inay wax ku qaataan oo dhan kibir iyo isla weynan bay kasii qaadayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen mahmaa shay alla shaygii ta'tinaa aad noola timaado bihi isaga oo min aayatin aayad ah litasxaranaa si aad noogu sixirto bihaa aayadda famaa naxnu anagu ma nihin laka adiga bimu'miniina kuwa kuu rumaynay fa arsalnaa waan dirnay calayhim dushooda waxaan ku dirnay altuufaana daadadkii iyo biyihii baan ku dirnay waljaraada ayixii baan ku dirnay waalqummala yani daanigii baan ku dirnay daanigii baan ku dirnay ama kabajaagii ama yani koronkoradii ama shilintii waxyaalaha midkaa doon kubas waalqummala ayaan ku dirnay wadafaadica rihii baan ku dirnay rahyaalkii rah yani waxa difdac waa la jamciyo waa rah fara badan baa lagu salliday wadama dhiiggii baan ku dirnay aayaatin xaala ay aayada yihiin mufasalaatin oo la kala bixbixiyey fastakbaruu way iskibriyeen oo waa isweynaysiiyeen wa kaanuu waxay ahaayeen qowman bay ahaayeen mujrimiina oo dembiilayaal ah walama waqaca calayhim alrijzu qaaluu yaa muusa dcu lanaa rabbaka bima cahida cindaka cadaabkaasi markuu ku dhacay nebi muuse u cabteen marka walamaa waqaca markuu dhacay calayhim dushooda markuu ku dhacay alrijsu cadaabkii markuu ku dhacay qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusa muusow udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahida bimaa shay sababtii cahida uu ballamay alle cindaka agtaada ballantii agtaada uu dhigay kugula ballamay sababteed ilahay noogu bari lain kashafta haddaad faydo cannaa xagganaga haddaad naga faydo alrijza cadaabkan lanu'minanna walle inaanu rumayn oo rumayn laka adiga waanu ku rumayn walanursilanna walle inaanu diri oo diri macaka la jirankaaga bani israa'iila reer bani israa'iila waanu ku raacin falamaa goortii kashafnaa aan faydnay canhum xaggooda alrijza cadaabkii ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo muddadaasoo hum iyagu baaliquuhu kuwa gaadhaya ay yihiin idaa markaaba hum iyagu yankusuuna waa kuwa buriy burinaya oo ballantii ka baxaya wey faintaqamnaa waan aarsannay minhum xaggooda ka aarsannay fa aqraqnaahum waan maanshaynay filyami badii dhexdeedaan ku maanshaynay da sababta loo maanshay maxay tahy biannahum sababta waxa weeye biannahum iyagu kadabuu inay beeniyeen sababteed biaayaatina aayadaha naga inay beeniyeen wa kaanuu ay ahaayeen haafiliina kuwa mog canha aayadaha xaggooda kuwa iska mog ay ahaayeen markii sidaa loo ciqaabay oo waxyaalaha lagu sallidoo lagu ibtileeyey ayay marka nebi muuse u tageen nebi muuse waxay yidhahdeen alla noo bari ballantii uu kula galay sababteeda noogu bari maxay ahayd ballantaa nebi muuse lala ballamay yacni waxaa u fiican in la yidhaahdo ilaahay baa muuse wuxuu ballan ah kula galay haddaad wax weydiisato inaan kaa yeelayo ballantaasoo ilahay kuglama gelin muuse haa allihii ballantaa kula galay inuu wax kaa yeelay waxaad weydiisato taas sababteeda ilaahay noogu bari haddaad naga faydo maanta dhibkan haysta duufaankan dhacay yacni ayaxan dhulka qabsaday yacni baashantaad macnaha waxa weye difdaca damka qumalkan masaa'ibtan ugu habsatay haddaad naga faydo waanu ku rumayn reer bani israa'iilla waanu kula diri waanu ku raacin ila labadaa muhiimadood buu watay laba arrimood buu la yimid oo war rumeeya ilaahay keligiiyo fircoon ilahnimadiisa ka taga ta koobaad baa ta labaadna reer bani israa'iil gumaysiga ka daayo iraaciya labadiiba waan ku yeelena bay dheh laakiin arrinta wax ka qabo saas way macana nebi muuse ilaahay buu baryey alla markuu baryeyna dhibkii waa la fayday ilaa muddo intii laga gaadhayo ayaa dhibkii la fayday rabbi wuxuu ilahy subxana wa tacaala dhibkii markaan faydnay ilaa ajal ay gaadhi doonaan ajal ayna weli gaadhin laakiin ay gaadhi doonaan ilaa muddadaa markaan dhibkii faydnay oo loo baahnaa dhibkii haddii laga fayday inay muuse rumeeyaan reer bani israa'iil faraha ka qaadaan mayna yeelina ballantay galeen waa ka baxeen ballantu maxay inay rumeeyaan reer bani israa'iil faraha ka qaadaan markii cadaabkii laga fayday cadaabka fayditaankiisuna uusan ahayn abadi ee ilaa waqti ay gaadhi doonaan uu ku siman yahay ballantii waaba ka baxeen cadaabkii ma la fayday ballantii waa ka baxeen mayna fulinin bu rabbi subxana wa tacala markaasaan ka aargoosannay waan ka aarsanay bu rabbilahi subxana wa tacaala baddii baanu ku maanshaynay beenitay aayaadka naga beeniyeen iyo moogidii ay aayadaha moogaayeen labadaa arrimood sababtood ayaanu saa ugu gallay bu rabbilahi subxana wa tacala cadaabkii markaba dambaystahay ayaa ku yidhi intaa hore oo dhan ama macnaha abaaraha ku dhacaya ama meehe midhihiiyo dalagiioo isdhimaya ama meehe aayadaha shantee hadda la sheegay ee macnaha laysu daba dhigahayo waxaasoo dhan waxaa loogu samaynaya bal inay isgartaan oy soo noqdaan markii ay muuqatay inaan rajo ayna lahayn cadaabkii kaba dambaysteed buu alla baryay subxana wa tacala waan u tegi doonaa qaabkee buu cadaabkaasi ku dhacay nebi muuse calayhi salaam waa ka baxay reer bani israa'iil ka xereeyey fircawn iyo ciidamadiisii ka daba tageen badda usha ku dhufan la yidhi baddii waata labada dhinac u kala istaagtay jidka igaganiga dhexdeeda ka soo baxay reer bani israa'iil waa gudbeen fircawn iyo ciidamadiisii markay baddii ku siman yihiin oy dhexdeeda ku jiraan ayaa baddii laysku fasaxay meesheedaan ugu tegi doonaa saasaa ilaahay subxaana wa tacala marka ku baabiyo cadaabkii kaba damaystaha baa lagu mariyey macnaha mufasiriintu marka waxay leeyihin arrimahan kada lagu ciqaabay ee dushooda lagu diray kolba mid baa dhacaysa hal mar laguma wada sii daynin matalan waxaa lagu saliday duufaankii nebi muuse u tagay waxay dhahdeen naga fayd waan ku rumaynaynaa reer bani israiilna waan fasaxaynaa waa la fayday ballantii bay ka baxeen haddana waxaa lagu saliday ayax ayaxi markii lagu saliday ba haddana baryo tayo yidhahdaa maanta hana laga faydo waa yeelaynaa waa laga fayday haddana mayna yeelin ballantii waa ka baxeen qumalkiibaa haddana lagu saliday sidii oo kale iyadana difdacii baa lagu saliday sidii oo kale haddana sidaasay u kala dambeeyeenoo kolay midi kolkay midi dhacdaba nabi muuse u imaanaya ilaahay buu baryayaa waa la faydaya ballantay qaadeen waa ka baxayaan sidaasay marka u dhacday bay leeyihin mufasiriintu oo aayaduhu way kala dadambeeyeen saas way macnaha walamaa goortii waqaca u dhacay calayhim dushooda alrijsu cadaabkii markuu ku dhacay qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusa muusaw udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahida bimaa shay sababtii loogu bari cahida uu ballamay cindaka agtaada uu ku ballamay ballanta uu alle agtaada dhigay oo inuu ku yeelahayaa haddaad barido ballantaa sababteed ilaahay loogu bari lain kashafta haddaad faydo cannaa xagga naga haddaad naga faydo alrijsa cadaabkan lanu'minanna walle inaanu ku rumayn oo inaanu rumayn oo rumayn laka adiga walanursilanna waanu diri oo waanu diri maca kale jirankaaga bani israa'iila reer bani israa'iilna waanu kula diraynaa waanu ku raacinaynaa reer bani israa'iil saas way macana rasuulkeena sal lla lay waslam sidan oo kala dhacday waqtigiisii nimankii uu ka dhashay ee reer maka oo markay nabiga dhibeen sal lla lay waslam waa kii hijiroodo madiina tegay markay dhibkii kala aada u dhibeen buu nabigu habaaray sal lay slam ilaahw igu kaalme yani ka sabcin sabcan ka sabci yuusuf toddobadii sane ee abaaraha ahay waqtigii yuusuf dhacay oo kaleeto ilaahw kuwaasoo kaleeto ku rid toddoba sano abaara baa ku dhacay abaar waxaa ku dhacday ay lafihii waa hore ay tuureen iyo wixii harag waa hore ay tuureen intay ku noqdeen ay dib u karsadeen markaasay nabiga u yimaadeen sal lay slm oo yidhahdeen maxamedow waxaad noola timid qaraabada ha la xidhiidhiyo oo dadka ehelada ayaan la goyni maantana qaraabadaadii baa sidaa u taalla odayaashii adeerada ayo dadkii kula dhashay ilahay noo baray dhibkaana laga fayday nabigu waa u baryay sal lay slm waa laga fayday saas tii oo kale wey ma yeelayaan marka markii la yaro dhuujiyana way soo cararayaanoo ilaahay loo weydiibile markii waxoogaa laga yara sii daayana bas maba yaqaanaba kii shalayta u imaanay bini aadam waa saas hadda ka ugu kibir badan bini aadamka waxoogaa xanuuna hadduu qabto isagoo taa hayaad maqli ilaahayo ilaahayo muu ku hayaa xoogaa xanuunkii haddii laga sii daayo maba yaqaanaba ilahu baryahay bini aadan oo kaa bini aadan oo kaa yani makhluuq cajiiba aad u cajib badan falamaa goortii kashafnaa aan faynina canhum xaggooda alrijsa cadaabkii markaan ka faynay ilaa ajalin ajal iyo muddo intii laga gaadhay muddadaasoo hum iyaguba baaliquuhu kuwa gaadhaya ay yihiin ajasha yani cadaabka si rasmiya looma wada faydine ilaa muddaa la fayday ay gaadhi doonaan ilaa ajalin ajal intii laga gaadhayo ajashaasoo hum iyagu baaliquuhu mid gaadhay mid kuwa gaadhaya ay yihiin idaa markaaba hum iyagu yankusuuna waa kuwa burinaya oo ballantii ka baxaya faintaqamnaa waan aarsanay minhum xaggoodaan ka aarsanay fa aqraqnaahum waanu maanshaynay fi lyamni baddii dhexdeedii baan ku maanshaynay maxaa loo maansheeyo badda loogu halaagay biannahum iyagu kadabuu inay beeniyeen sababteed biaayaatina aayadaanaga inay beeniyeen sababteed baa loogu halaagay wa kaanuu inay ahaayeen sababteed haafiliina kuwa moog canhaa aayadaha xaggooda kuwa moog inay ahaayeen labadaas sababood baa loo halaagay haddii la halaagay dhulkii iyo boqortooyadii yaa dhaxlay marka wawratnaa waanu dhaxal siinay bu rabbi subxana wa tacaala alqawma qowmki aladiina qowmkaasoo kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwa la daciifsado oo la gumaysto kuwaa waxaanu dhaxal siinay mashaariqa alardi dhulka mashriqyaalkiisa wa maqaaribiha iyo dhulka maqribiyaalkiisaanu dhaxal siinay allatii dhulkaasoo baaraknaa aan barakaynay fiiha dhexdeed khayrkeeda aan badinay wa tammat waxaa dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa alxusnaa ee ugu wanaaga badani reer bani israiil korkooday ku dhamaystirantay bimaa sabaruu bisabrihim sabirkooda sababteed sabirkii ay sabreen daraaddeed wadammarnaa waan halaagnay maa shaygii baanu halaagnay kaana u ahaa yasnacu mid uu sameeyo fircawnu fircawn iyo wa qowmu qowmkiisu waxay sanaacaynayeenna waanu halaagnay wamaa kiina waanu halaagnay kaanuu ay ahayeen yacrishuuna kuwa cariisheeya wixii ay dhisi jireenna waanu halaagnay bu rabbi subxana wa tacala qowmkii la gumaysan jiray ee reer bani israa'iil waxaa dhaxal loo siiyey dhulkii dhulkee wey dhulka bariyaalkiisa qaybihiisii bari iyo dhulka qaybihiisii galbeed intiiba waxaa la siiyey dadkii la gumaysan jiray dhulkaasi waa dhulka waa dhulka la barakeeyey waxaa loo badan yahay dhulkaasi inuu yahay shaam culimada qaarna waxay leeyahay waa masar iyo dhulkii uu fircawn ka talinayay laga halaagay laakiin waxaad tidhahdaa labadaba ilahay waa isugu daray subxana wa tacala reer bani israa'iil dhulkii barakaysnaayee ardul anbiyaa ee shaamna waa la siiye waa la dejiyey masar iyo fircawn dhulkii laga halaagayna iyagaa la dejiyey labadaa dhul buu ilahay isugu daray subxaana wa tacala kelimada rabbiga waxay ku dhammaystiratay ee ugu wanaaga badani reer bani israa'iil dushooday ku dhammaystiratay kelimada dushooda ku dhammaystiratay maxay tahay kelimadaasi waa kelimo ballanqaad ahayd oo hore ilaahay ugu ballanqaaday reer bani israa'iil inay dhulka yeelan doonaan iyaguu dambayn doonaan oo waa kelimadeed wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imma wanajcalahum alwaarihiin ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون آية aayadaas way ballanqaadka ilahay horay ugu ballanqaaday oo uu leeyahay waxaan doonaynaa inaan ku galladaysano kuwii dhulka lagu gumaystay oo dhulka aan makanino oo iyaga u dhiibno fircawn iyo haamaan iyo ciidamadoodiina waxay ka taxadarayeen oo iska jirayeen inaan tusno taasuu rabbi go-aamiyey subxaana wa tacaala kelimada ilaahay ee dushooda ku dhammaystirantay waa kelimada oo ballanqaadka ahayd oo horay ilahay u ballanqaaday subxana wa tacaala maxaa arrintaa loo siiyo mulka loogu dhiibay sabirkii ay sabreen daraaddeed u fiirsada nebi muuse muxuu ku yidhi istaciinuu billahi wasbiruu soo maahe markay cadaadiska ku jireen ina alarda lilahi yuuriuha man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin waatan ayadii oo sidii uu sheegay u dhacday rabbi dhulka wuxuu ugu dhiibay sabirkii ay sabreen daraaddeed maalinkii la yara cadaabiyey oo la dhibay oo lagu bilaabay gumaysiga cusub iyo laynta cusub hadday diinta ilaahay ka tegi lahaayeen oo nebi muuse waadna dhib adag dartaadaaba dhibku noogu kornay madhaaf ay dhihi lahaayeen miyay gumaysiga ka bixi lahayen maya sabir iyo adkaysi baa waxaa doonaysa lagu gaadhaa allahoo lagu tiirsadaa dhibka lagaga baxaa laakiin haddaad cararto markii dhibku qabtada aad carartaay weligaa dhibka ku haysta ka bixi maysa saas way macnaa bimaa sabaruu rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaanu halaagnay oonu tirtirnay fircawn wuxuu samaynayey iyo qowmkiisu waxay samaynayeen maa kaanuu yascaluuna waxay sancaynayeen waxay camaarooyin iyo beero iyo dhismooyin sameeyeen waa la tirtiray wixii ay dhisayeen oo cariishaynayeen wamaa kaanuu yacriishuun cariishaynta waataan soo marnayo jannaatin macruushaatin wagayru macruushaatin waa nagii soo marnay yani waxa wey waa beertii dhismaha loo samaynayay oo tiirarka inta loo taago dusha marka kaga baxaysay sida cinabka iyo waxyaalaha la midka ama waxaad tidhahdaa yacriishuuna ay yabnuuna waxay dhisayeen oo dhan oo dhismoo dhan buu markaa ku dhacaya macna wa awratnaa waanu dhaxal siinay alqawma qowmkii alladiina qowmkaasoo kaanuu ahaa yustadcafuuna kuwa la daciifsado oo la gumaysto mashaariqa alardi dhulka bariyaalkiisii qaybihiisii bari wa maqaaribaha iyo dhulka qaybihiisii galbeed ayaanu dhaxal siinay allatii dhulkaasoo baaraknaa aan barakaynay fiiha dhexdeed oo khayrkeeda la badiyey inta badan dhulka barakaysan waxaa lagu tilmaama waa shaam saas macnaha tilmaanta shaam baa iskale inta badan laakiin qur-aanka kulaftiisa sugaya in dhulkii fircawn uu laga halaagay reer bani israiil dib loo dhexalsi oo masar ah macnaha wa tammat way dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisu ballanqaadkiisii hore weeye alxusnaa ee ugu wanaaga badnayd calaa bani israaiila reer bani israiil dushooday ku dhammaystirantay bimaa sabaruu sabirkii ay sabreen sababtii adkaysigii ay la yimaadeen xilligii la cadaadinayay kaa sababtii bay ku gaadheen tan wey macna oo ilahay ku siiyey subxana wa tacala wadamarnaa waan halaagnay maa kaana wixii maa shay baanu halaagnay kaana uu ahaa yasnacu mid uu mid uu yani sanceeyo wadamarnaa waan halaagnay maa kaana wixii uu ahaa yasnacu mid uu sanceeyo fircawnu fircawn iyo wa qowmu qowmkiisu waxay sancaynayeen oo dhismooyin iyo beero iyo waxay hagaajiyeen wamaa kiina waanu halaagnay kaanuu ay ahaayeen yacarishuuna kuwa cariisheeya ama dhisa wixii ay cariishaynayeen ama dhisayeenna waanu baabi'nayo xamaaradoodii iyo horumarkoodii iyo dhismooyinkii iyo magaalooyinkii waxay hagaajiyeen ilahay waa tirtay subxana wa tacala wajaawazna bibani israa'iila albaxra faatow calaa qowmin yackufuuna calaa asnaamin lahum fircawn marka waa la halaagay nimankii qibtiyiinta ahaa ee ilaahnimada sheegtay fircawn ana rabbukum lclaa taariikhdiisii halkaasaa lagu laabay safxa matwiyay noqotayo waxay noqotay waraan la laabay halkaasay ku xidhantay maxaad bilaabanaysa marka nabiyullaahi muusa calayhi salaam soo muusan dhihin yacni aayaddii aynu soo marnay wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun reer bani israa'iil baa hadda dhulka lagu tijaabinaya ayagii baa dhulkii hadda loo dhiibay ayagii baa marka hadda la fiirinaya bal waxay ku kacaan taariikhdoodii baa inoo bilaabatay marka wajaawazna bibani israaiila wajaawaznaa waan gudbinay bibani israaiila reer bani israiil waxaanu gudbinay albaxra badi baan gudbinay faatow way yimaadeen calaa qawmin dad dushood bay ku yimaadeen way soo mareen way manaa atowd calaa qawmin dad bay soo dulmareen kuwaasoo yackufuuna negi calaa asnaamin sanamyaal dushooda ku negi oo lahum iyaga u sugnaaday sanamyo ay leeyihiin bay dul farfadhiyaan qaaluu markaasa waxay yidhahdeen yaa muusa muusow ijcal yeel lanaa annaga waxaad noo yeeshaa ilaahan mid la caabudo kamaa sida lahum iyaga ay ugu sugnaatay kuwan say ugu sugnaatay aalihatun kuwa ay caabudaan qaala wuxuu idhi inakum idinku qowmun dad baa tihiin tajhaluuna oo waxba garanay warse ilaha idinka ina haaulaai kuwani mutabarun kuwa mutabarun mid uu halaagsami wey mutabarun wuu halaagsami maa shayga mutabarun eh mid la halaagi weeye maa shayga hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin waxay ku dhex jiraani waa mid la halaagi wa baatilun mid buray weeye baatilun midaan waxba ka jirin weeye maa shayga kaanuu ay hay yacmaluuna kuwa samaynay waxay samaynayaanna waa mid buraya oo waxba ka jirin hal bacad lagu lisawey bal nimankaa reer bani israa'iil yacni abaalxumadooda fiiri baddii baa la tillaabiyey cadowgoodii fircawn ahaayee intaasoo sano gumaysanayay baa hortooda indhahooda shan abuu ilahay ku halaagay subxana wa tacaala baddaa lagu halaagay iyagana ilahay waa samata bixiyey socodkii ay hayeenba iyadoo waqti dheerba ka soo wareegay waxay soo mareen qolyo sanamyo caabuday oo sanamyo dushooda ku nagiyo yani sanamyo dhagaxyaal intay samaysteen macnaha caabuday markaasa waxay hi muusow annagu kuwan oo kalean rabnaa inaad noo samayso dhagaxyaa waxaan kada islaamtan oo kalean kaa rabnaa ilaah aan la arkaynin oon la maqlaynin oo qarsoon annaga nama qanciyo haye wax ishinaadu qabanaysa na tus kuwan oo kale noo samay bay dheh waligaa nimanka jaahilsan miyaad aragta war nimanyahu waxba ma garanaysaan oo jaahiliin baa tihiin caqlina ma tihiin oo sufahaa tihiin alle subxaana wa tacaala hadduu idin soo badbaadiyey oo baddan idinka soo saaray oo cadowgiina meeshan ku halaagay oo intaasoo nicmaa idiin galay oo anaa rasuuloo la ii sookin diray oo waa idin dhex joogaa maxay tahay dhagax maxaad ka doonaysaa waxani waxanay caabudayaan wax jiri doona mehe waa wax la halaagay camalkay samaynayaanna waxba laga yeeli maayo waa baatil matanoo kalaad rabtaan saas macna allihii weynaa ee intaasoo dhibaato ah ka saaray oo barwaaqadan u bixiyo dowladnimadan siiyey yani waxa dhagax bay uga xesheen dhagax meel yaalla oo yani waxa weyaan aan waxba ahayn bay wax ka raadinayaan kaasoo kale noo samaynayan macna sidaas weyaan rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh maalintii xunayn xunayn duulaankii xunayn isagoo u socda baa ragga qaarkiioo saxaabada ka mid ahay oo islaamnimadooda iska cusbay baa waxay soo mareen geed weyn oo gob ah oo qurux badan markaasaa waxay idhahdeen rasuul allow yani qolyo waxay arkeen yani waxay yidhahdeen waxaan rabnaa geedan inaad noo yeesho oo sidai gaaladuna geed ay barakaystaan u leeyihiin annaguna geedka weyn inaad nooga dhigto geed aan barakaysano oo daatu awaaq yani geed marka duulaanka loo socdo seefaha lagu xidhxidho oo seeftii lagu xidhoo laga laalaadiyo cadowgay hesho ay bas tahayba oo geeddu seeftay barakaynaysaa geed noocaasoo kale aan noo sameen siday gaaladuba geed noocaasa uleeyihiin markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam waladii nafsii biyadihi qultum kama qaala banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha ilaahayga naftaygeliyaftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay reer bani israa'iil hadalkoodii oo kalaad dhahdeen ilaah noo samee kuwaniba say ilaahya u leeyihiin geedna barakaysto noo samee ilah noo samee bay ka dhiganta soo saas ma qabri la barakaysto ilaah noo samee bay ka dhiganta wadaad la barakaysto waa ilaah la barakaysto saasuu rasuulku lehy sal lay sl geed la barakaysto noo samee ilaah noo samee bay ka dhigan tahay buu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu caleyh maxaad u barakaysanay barakada ku jirta maxay tahay geedkan ingegane wuxuu dhib iyo dheefu gacanta ku iga soo jira muxuu kugu biirin adiga waxba kugu biirin maayo saas way macna marka saasay qoladii nimankii reer bani israa'iil saasay yidhahdeen markii ilaahay badda tillaabiyey subxaana wa tacala oo loo baahnaa inay ilaahay u mahad celiyaan bayba dhagaxyaan xaggooda u foofeen wajaawaznaa waanu tillaabinay bibani israa'iila reer bani israa'iil waxaanu tillaabinay oonu gudbinay albaxra badi baanu gudbinay fa atow markaasay mareen atow way yimaadeen calaa qawmin dad dushood bay ku yimaadeen way soo mareen baa laga wada qowmkaasoo yackufuuna negi calaa asnaamin sanamyaal dushooda ku negi oo lahum iyaga u sugnaatay dhagaxyaan bay caabudeen i asnaam qaaluu markaasaa waxay dh yaa muusa muusow ijcal yeel lanaa annaga ilaahan mid la caabudo noo yeel oon arkayno ishanadu qabanayso kamaa sida lahum ayaga ay ugu sugnaatay kuwan aalihatun ilaahyaal say uleeyihiin kuwa ay caabudaan say uleeyihiin kuwaasoo kale noo samey qaala wuxuu ihi inakum idinku qawmun baa tihiin dad baa tihiin tajhaluuna oo jaahiliin ah jaahilnimo samaynayo oo caqli fudud ama meehe aan waxba garanaynin baa tihiin ina haaulaai kuwani mutabbarun kuwa la halaagi weeye maa shay baa la halaagi hum iyagu fiihi dhexdiisa ay yihiin waxay ku dhex sugan yihiin wax jiraya mehe horta waa la halaagi wa baatilun mid buu buray weeye maa shayga kaanuu ay ahayeen yacmalu kaanuu ay ahayen yacmaluuna kuwa samaynaya waxa ay samaynayaan oo camalkooduna wax ka soo qaad ma laho wuu buray ilahay agtii waxba kaga heli maayaan shirki iyo gaalnimo wax laguma helo saasuu ku leeyay qala aayr allahi abgiikum ilahan wahuwa fadalakum cala lcaalamiin qala wuxu uhi nabi muuse calayhi salaam ahayr allahi ma alla cid aan ahayn baan abgiikum idiin raadiyaa ilahan xaaluya mid la caabudo wlxaal huwa isagu fadalakum uu idinka fadilay cala alcaalamiina uunka intiisa kale uu idinka fadilay waa zamankooda caalamkii joogay iyo makhluuqii joogay isagoo ilahay idinka fadilay oo idinku fadilay gumaysiga laydinka saaray risaalada laysiin soo diray nebigan idiin yimid yacni waxa weye badda laydinka badbaadiyey iyadoo ilaahay idin fadilay miyaan haddana mid kalood caabudaan idiin raadiyaan intaan ilaahay ka tagno qaala wuxuu yihi ahayr allahi ma alla cidaan ahayn baan abqiikum idiin raadiyaa ilaaha alxaalu yahay mid la caabudo walxaal huwa alla fadalakum idinka fadilay cala alcaalamiina uunka oo dhan uu idinka fadilay uunka markaa jira iyo makhluuqa markaa nool isagoo idinka fadilay oo dheeraad idinka siiyey miyaan ilaah kaloo la caabuday idiin raadiya caqli xumadiina wey macna wain anjaynaakum min ali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaabi yuqatiluuna abna'akum wayastaxyuuna nisa'akum wafi dalikum bala'u min rabbikum cadiim dadka oo shirkiga mar hadduu ruuxu barto shirki iyo gaalnimo mar hadduu ruuxu kusoo barbaaro oo u barto sida looga karaayo way adagta si walba haddii wax looga sheego weli waxunbaa kusii laaban saas mana weli waxbaa kusii laaban ilaa man raxima rabuka dad ilaahay u naxariistay mooye reer bani israa'iil maadaama ay ku koreen jawigii caabudi jiray ilaahay cidaan ahayn bulshadii ilaahay cidaan ahayn caabudi jirtay maadaama ay ku koreen wixii baa weli la weyn wixii bayna weli qalbigoodii si fiican uga tirtirmin sidaas daraaddeed baa waxaad arkaysaa dadka caadiga ka dhigtay inay qubuurta iyo amwaadda dhintay iyo geedaha iyo dhagaxyaanta iyo inay caabudaan arrinkaas si looga fujiyo way adagta aad bay u adagta wax walba u sheeg aayad qur-aan ku dul aqri xadiis ku dul aqri nas walba hadduu u yimaado weli waxay isleeyihiin meesha waxbaa baaqi ku ah ilaa ay yidhaahdaanba maaragtay yani man ictiqada shayan nafacahu walow kana xajaran shay ninkuu ictiqaadiya inuu wax tarahayo walow dhagaxba ha ahaaday wax uu ku tari adiga ictiqaadi un ictiqaadiyaa lagaa waayo wadaadkan qabriga ku jira inuu ku anfici ictiqaadi intaa haddaad ictiqaadiso nafcigaad ka rabtay waad heli geedka derbigaas meeshaa ku yaalle waxba ahayn haddaad ictiqaadiso inuu wax tar leeyahay wixii u raadsan waad ka heli ilaha heerkaasaa la gaadhay war maxaa wax laga heli ma cidaan ilahayn baa waxays dadka marka wuxuu hadduu marba kuu noqdo dhaqan iyo hidde iyo wax aad abkasoo gaara kuu noqdo si walba haddii lagaagala dagaalamo si lagaaga fujiya may o adkaanaysa marka dambe ilahay oo kuwaafajiya may subxana wa tacala saas wey macana wadkur waxaad xustaa id waqti anjaynaakum aanu ku bad an anjaynaakum aan idin badbaadinay reer bani israa'iil oo waxaad xusutaan u xustaan id waqti anjaynaakum aan idin badbaadinay min aali fircawna fircawn dadkiisii yasuumuunakum xaalo ay idin daajinayaan suu'a alcadaabi cadaab midkiisa xun ay idin daajinayaan ay idin mayricinayaan yuqatiluuna way laynayaan abna'akum wiilashiina wayastaxyuuna waxay ka tegayaan oo daysanayaan nisa'akum dumarkiina wa fii dalikum arrinkiinaan dhexdiisa waxaa ku sugan bala'un imtixaan oo min rabbikum rabbigiina xaggiisa ka ahday cadiimun oo weyn taa waan soo marnay soo ma yani waxa weeyaan yani rabbi subxaana wa tacala wuxuu leey bal xusuusta markii reer bani israa'iil laydinka samata bixiyey waxaan dhihi laha fircawn iyo dadkiisii markii laydinka samata bixiyey dhibka idinku hayeen oo muxuu idinku samayn jiray yasumuunakum suu'a alcadaab sawka waxay mayricinta la yidhahda xoolaha marka la daajiyo wuxuu idin dhadhansiinaya ama idinla xidhiidhinayay cadaab midkiisa ugu xumaansho badan wiilashuu idinka laylayey gabdhahana wuu daysanayay waa cadaab laysmariyay gumaysi kii ugu xumaa gumaysi dhul lagaa qabsado ama xuquuqdaadii qaar ka mida aada weydo yani waxa wey waa waa fudud yahay kan marka loo fiiriyo laakiin wixii rag ahaa ee wax qaban lahaa ee laga tarmi lahaa haddii uu macnaha yani qudhan lagu istaago eber uu laga dhigo dumarkiina la reebto oo loo daysto inay jaariyada noqdaan oo shaqeeyaan soo gumaysi adag ma yasuumuunakum suu'a alcadaab yani waxa wey raggiina waa laynaya dumarkiina waa daysanaya arrinkaa dhexdiisa waxaa ku sugan imtixaan weyn baa ku sugan oo rabbigiin xaggiisa ka yimi ama nicmay ahayd badbaadada laydin badbaadiyey weyn nicmo laydinku tijaabinayay ahayd balaaantu nicmada way noqoto nicmada laysku tijaabinayo balaaunta waa la yidhahda oo marka waxay u noqonaysaa dalikumta waxay u noqonaysaa badbaadadii yani wa fii dalikum badbaadadaa laydin badbaadiyey dhexdiisa waxaa ahaaday balaaun nicmo laydinku imtixaanayo ama wa fii dalikum arrinkiina dhexdiisa waxaa ahaaday oo dhibka uu idin marinayay fircawn ah waxaa ku dhex sugan balaaun balaayo laydinku imtixaanayo oo musiiba man saas weyan wadkur xus id waqti anjaynaakum aan idin badbaadinay in aanay fircawna fircawn aalkiisa aan idinka badbaadinay fircawn iyo dadkiisi yasumuunakum xaalo idin dhadhansiinayo ama uu macnaha waxa weeye idin idin yasumuunakum xaalo ay idin mayricinayeen ama meehe ay idin daajinayeen suua alcadaabi cadaab midkiisa xun yuqatiluuna waxay leedayan abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna waxay ka tegayeen oo daynayeen nisaa'akum dumarkiinana noloshay u daysanayeen wa fii dalikum arrinkiina dhexdiisana balaaun imtixaan baa ku sugan oo min rabbikum xagga rabbigii ka yimid cadiimun oo weyn wawacadnaa muusa nabi muuse calayhi salaam markii badda ay dhaafeen iyo reer bani israa'iil oy bannaanka u baxeen ballan buu ilaahay u dhigay subxana wa tacala ballan horaa jirtay waxaa la doonayaa nabi muuse kitaabkii tawradaha in la gudansiiyo ballan baa loo dhigay marka ballan baa loo dhigay ballantaas markay muddadaasi dhammaato waxaa lagula ballamay buurtii buurtii buurtii waagii hore ee madyan uu ka soo noqonayay ilaahay ugu waxyooday agteeda buurtii baa la yidhi muddadaasi markay dhammaato imow kitaabkii tawradaha baa la doonaya in la gudansiiyo wa waacadna waa la yabohtanno waa la ballanay muusa muuse ayaa la ballanay alaaiina laylatan soddon habeen yaan u yabohnay wawaacadnaa waa yabohnay muuse muuse ama waa la ballanay alaaiina laylatan soddon habeen wa atmamnaaha soddonkii baan dhammaystirnay bicashrin toban baan ku dhammaystirnay fatamma wuu dhammaystirmay miiqaatu rabbihi muuse rabbigii wakhtigii uu u qabtay ayaa dhammaystirmay arbaciina laylatan afartan habeen buu ku dhammaystirmay maxaa yeelay soddon hore iyo toban dambe soo afartanna afartan ba marka muddadii isugu urursatay loo qabtay wa qaala muusa muuse wuxuu ku yidhi markay muddadii dhammaato anbabaxayo oo meeshii lagula ballamay uu socdo qaala wuxuu yihi muusa muuse liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii iiga dambe oo iiga khaliif noqo fii qowmii qowmkayga dhexdiisa wa aslix wanaaji wahagaaji bud walaa tattabic ha raacin sabiila almufsidiina kuwa wax fasaadiya jidkoodan ha marin bud nabi muuse calayhi salaam afartan beri oo markii hore soddon loo qabtay markii dambena toban lagu daray afartankaa beri ayaa loo iyo ballanta ballan afartan beri aa loo qabtay afartankii beri duura buurta la yidhahda buurta duur la yidhahda imow baa la yidhi meeshii wuu u anbabaxay markii wakhtigii soo dhowaaday walaalkii haaruun oo nebi ahaa ayuu kaga tegay reer bani israa'iil iyo hoggaankoodi iyo taladooda wuxuu yidhi iiga dambee qowmkayga oo talada gacanta ku sii hay hagaajiyo wax hagaaji wax wanaajiyo wax hagaaji kuwa mufsidiintaana jidkooda ha raacay reer bani israiil mufsidiin baa ku jira saamiri baa ka mid a mufsidiintii meesha ku jira oo bulshadii dhanba fasaadin doona qolyahaa ha raacine adigu hagaajiniyo islaax iyo wax wanaajin ka shaqeeba ku yi yacni waa nebi haaruun calayhi salaam oo fasaad raaci maayo wanaag unbuu ka shaqayn laakiin haddaad meel mas-uul ka tahay ood ka tegayso waa inaad dardaaran ka tagto ninkaad kaga tegayso wuxuu dooni ha noqo laakiin waa inaad uga tagto dardaaran saa yeel saanax yeeladaadood macna wawaacadnaa muusa muuse ayaan u yaboohnay alaaiina laylatan si loo siiya kitaabkii tawreed ahay alaaiina laylatan soddon habeen wa atmamnaaha waa dhammaystirnay soddonkii bicashrin toban baan ku dhammaystirnay fatamma waa dhammaystirnay miiqaatu rabbihi rabbigii wakhtigii uu u qabtay baa dhammaystirnay arbaciina laylatan afartan habeen buu ku dhammaystirnay wa qaala muusa muuse wuxuu yidhi markuu tegayo ama baxayay liakhiihi walaalkii wuxuu ku yidhi haaruuna haaruun ahaa ukhlufnii iiga khaliif noqo fii qowmi qowmkayga dhexdiisa oo talada iyo ilka sii hay wa aslix wanaaji walaa tattabic hana raacin sabiila lmufsidiina kuwa wax fasaadiyana jidkooda ha raacin walama jaa muusa limiiqaatina muusa waa soo tegay marka walamaa goortii jaa u yimid muusa muuse markuu yimid limiiqaatina waktigaan u qabanay markuu ku yimid oo wa kallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay ayaa qaala wuxuu yihi muuse rabbi rabbigayow arinii itus ay daatakow iskaa tusi inaan ku arkaan raba arinii itus andur fiiriye ilayka adiga aan ku fiiriye qaala wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala lan taraanii iyo arki maysa muusew ima arki kartid walaakin undur laakiin waxaad fiirisaa ila ljabali balbuurtaa fiiri baa layihi fain istaqara hadduu sugnaado buurtaasi makaanahu meeshiisa hadduu ku sugnaado fa sawfa taraanii waad i arki doontaa bu falamaa goortii tajallaa uu u muuqday rabbuhu rabbigii muuse rabbigii markuu u muuqday liljabali buurtii markuu u muuqday ayuu jacalahu wuxuu alla ka yeelay buurtii dakkan mid burburtay way riiqantay wakhara wuu dhacay markaa muusa muuse saciqan xaalowiya saciqan xaalowiya mid suuxay falamaa goortii afaaqa u miyirsaday ayuu qaala wuxuu ihi subxaanak allow nasahnaantaada iyo hufnaantaada ceeb oo dhan baad ka hufan tahay tubtu waa noqday ilayka adaan kuu noqday iskay tus oo dambe waa ka noqday wa ana aniguna walu lmu'miniina kuwa rumeeyey ka ugu horreeyaan kuwa rumeeyey inaan lagu arki karinoo adduunka lagu arki karin kuwa rumeeyey arrinkaa ka ugu horreeyaan ahay nabiylahi muuse calayhi salaam nebi muuse meeshii kitaabkii towreedaha lagu guddoonsiinayey ee lagula ballamay buu yimid markuu yimid oo rabbi la hadlayo hadalkiisii uu maqlay ilan ilaahay toos buu la hadli jiray nebi muuse saan soo marnay wa kallama allahu muusa takliima markuu hadalkii ilaahay maqlay wuxuu u ishtiyaaqay oo u hiloobay oo jeclaystay inuu ilahay arko subxana wa tacala maadaama hadalkiisaba aada maqlayso maa isha aduna aragto ilan ilaahay araggiisa la arkaayo wax saalan maa waa barwaaqo weyn bal barwaaqo la helona jannada xataa iyadaa ka weyn nebi muuse marka wuxuu yidhi ilahu iskay tus aan ku fiiriyan ku daawade markaasaa rabbi wuxu yidhi subxana wa tacala lan taraanii ma arki kartid sawir hadda aad u abuuran tahay iyo meeshan hadda aad joogtay adduunyada ah ima arki kartid lan taraanii lagama wado weligaa iyo arki mayside waxaa laga wadaa adduunka iyo qaab abuurkaad hadda u abuuran tahay iyo aniga wax isqaabili kara maaha uma adkaysan kartid ma xamili kartid hadda inaad i aragto waaba shiilmiba haddii ilaahay uu iskaa tusood rabbigaa aragto abuurka hadda aad abuuran tahay waaba shiilmiba mama jiri kartid si arrintaa loo tusaaleeyo ayaa marka waxaa lagu yidhi bal buurtaas u fiirsalay waa buur weyn kaa adag oo kaa weyn waa makhluuq xoog badan buurtaasi haddii meesheeda sii joogto waan iskaa tusiyo codsigaaga waa fulile waadi arki haddii buurtaasi ay baaba'dana haddee waxa weeyaan seed adigoo ka daciifsan inaad ay arki gelin baad rumaysa wy maana rabbi markuu buurtii isu muujiyey buurtii waxay noqotay way iyada dhanba way ridqantay way baaba'day oo dhulkay gashay xadiid baa nabigeena ka sugan sal lay waslam markuu aayaddan taata akhrinayay uu tilmaamay rabbi subxaanau wa tacaala inuu buurta iska tusay in yar sidaasoo kale macnaha farta la yidhaahdo maxaan dhahnaa faryaro faadumaan dhahna sooma farta faaduma dhahno farta xubinkeeda sare iyo suulka ayuu saa nabigu isu saaray salawatu rabbi wasalaamu caleyh macnaha in yar oo aad u yar buu rabbi isaga muujiyey buurta ma kulligii ma in yar buu rabbi u muujiyey subxaana wa tacala waxaa buurtaad aragtay dhulka geliyey waa intaa marka muuse ma awoodi karti inaad aragto maalinta qiyaamada ilaahay wuxuu u abuuri doonaa bini aadamka abuur cusub oo xoog badan oo u suurtagelin kara inuu xamilo ilaahay daawashadiisa subxana wa tacala aakhara marka waa la arka rabbi subxana wa tacala sida axaadiista nabiga mutawaatirka kusoo aroortay qur-aankana ku yimi aakhara muminiintu rabbi way arki doonaan way daawan doonaan oo waa nicmo iyo barwaaqo weyn laakiin adduunka ma xamili karaan inay arkaan subxana wa tacala saas xadiid saxiixa nabigeena ka sugan sal lla alay wasalam oo uu leeyahay ilaahay iyo addoommadiisa xijaabka u dhexeeya waa nuur haddii ilaahay wejigiisa iftiinka ka soo baxaya khalqiga qaar ka mida uu soo gaadho khalqigoo dhan way guban lahaya awood aan xamili karno maaha ila bini aadamku wuxuu xamili karaa jira tabartiisa waa iska yartay sooma saas way macana walamaa goortii jaa uu yimid nebi muuse marka mar alla markuu arkay buurtii oo tirtirantay oo baaba'day wuu naxay markaasuu isagii o dhanba waaba suuxay xoogaa kadib buu soo miirsaday markaasu wuxuu hi ilah waad hufanta ceeb adaa ka hufan ee waan ka noqday arrinkii isagoo waan toobad keenay inaan adduunka lagu arki karinna anaa ugu horreeya wax rumaynay walamaa goortii jaa uu yimid muusa muuse markuu yimid limiiqaatina waqtigaan u qabanay markuu ku yimid wa kallamahu uu la hadlay rabbuhu rabbigii uu la hadlay qaala wuxuu hi rabbi rabbigow arinii itus naftaada itus andur aan fiiriya ilayka adiga aan ku fiiriya aan ku daawade qaala wuxuu hi lan taraanii i arki mayse ima arki kartid oo ima xamili kartid walaakin undur fiirise ila ljabali balbuurta xaggeeda fiir fain istaqara hadduu sugnaado jabalkaasi makaanahu booskiisa hadduu ku sugnaado oo halkaas sii joogo fa sawfa taraanii waad i arki doontaa falamaa goortii tajallaa uu ismuujiyey rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu isu muujiyo istusay jacalahu wuxuu ka yeelay buurtii dakkan burbur buu ka dhigay way riiqantayoo iyadoo dhanba waxay noqotay macnaha buurkay gashay wa khara wuu dhacay muusaa muuse wuu dhacay saciqan xaaluya mid suuxsan wuu naxay yani haddii khalqi weyn oo agtaada joogay hal mar si lama filaan ah uu eber u noqdo adigoo dhan waa isku nixi sooma hawlka meesha xaalada taallaa inaad suuxdaa khatar waa suuxay marka nebi muuse calayhi salaam falamaa goortii afaaqa uu miyirsaday qaala wuxuu yihi subxaanaka hufnaantaada allo ceeboo dhan aad ka hufanta tubtu waa noqday ilayka adaan kuu noqday wa ana aniguna awalulmu'miniina kuwa rumeeyey ka ugu horreeyaan ama iimaan guud haddii laga wadana reer bani israa'iil cidda ku rumaysay anaa u horreeya haddii laga wado arrintan khaaska oo inaan adduunyada lagugu arki karinna waxay noqonaysaa anaa ugu horreeya wax rumeeya maxaa yeele indhahaygaabaan ku arkay qala ya musa ini istafaytuka cala nnaasi birisaalati wa bikalaami fakhud ma aataytuka wakun min ashaakiriin qaala rabbi wuxu uhi subxana wa tacala ya muusa muusow inii anigu istafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadka dushoodaan kaa doortay birisaalati risaalooyinkaygaan kuu doortay wa bikalaami iyo hadalkayga fakhud qaado maa aataytuka waxaan ku siiyey qaado wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriyana ka mid noqo wa katabnaa waan qornay lahu muuse ayaanu u qornay fi lalwaaxi alwaaxda dhexdeeda waxaan ugu qornay min kulli shayin wax walbaan ugu qornay mawcidatan ayaan u qornay waane ayaan ugu qornay iyo wa tafsiilan kala bixbixin likulli shayin wax walba la kala bixbixinay fakhudhaa qaadaa la yidhi marka waqulnaa waxaanu ku nidhi fakhudhaa qaado muusow biquwatin awood ku qaado xoog iyo si adag ku qaadaa la yidhi arrintan ku guddoon wamur amar qawmaka tolkaa waxaad amartaa tolkaa amar inay qaataan ya'khuduu ha qaateen biaxsanihaa ta ugu wanaagsan ha qaateen yani waxa weeyaan risaaladan teeda ugu wanaagsan ha qaateene amar sauriikum waan idin tusi doonaa daaral faasiqiina kuwa faasiqiinta daartooda iyo degmadooda waan idin tusi doonaa rabbi subxana wa tacala nebi muuse calayhi salaam markuu soo miirsaday rabbi baa la hadlay subxana wa tacala wuxuu ku yidhi muusow waan ku doortay oo anigaa addoommada intooda kale kaa doortay dadkan kaa doortay saas way macana yacni dadka intooda badan buu ilahay ka doortayoo wuxuu ka mid yahay ululcasmiga shanta rususha ugu fadli badan buu ka mid yahay anaa ku doortayoo waxaan kuu doortay risaalooyinkayga hadalkaygana waan kuu doortay toos inaan kula hadlo ee waxaan ku siiyey qaado kitaabkii towreed ahan ku doon oo qaado markaa kadibna kuwa shukriya ka mid noqo ka mahad celi kitaabkii towreed ahaa see ahaa marka kitaabka wuxuu ku qornaa alwaax buu ku qornaa alalwaax looxyo ayaa kitaabka lagu soo qoray looxyuhu maxay ka samaysan yihin ilahay baa garanaya waxay ka samaysan yihin qaar jawhar bay ka samaysan yihin baleyin qaar wax bay sheegay lakiin qur-aanku ma sheegin waxay ka samaysan yihin alwaax baa kitaabka lagu soo qoray alwaaxda maxaa ku yaalay alwaaxda waxaa ku yaalay wax walba ayaa lagu kala dhigdhigay waano iyo kala dhigdhigis shay walba la kala dhigdhigay maxaa xalaal ah maxaa xaaraam ah maxaa xun maxaa fiican maxaa baatil ah maxaa xaq ah wax walbay u baahan yihiin reer bani israa'iil baa lagu kala dhigdhigay looxyaha oo ku yaalla macna axkaamtii o dhan baa ku taala markii la siiyey baa laxa la yidhi si awoodi ku jirta ku qaado khudhaa biquwatin yani dadaal ku qaado ha dhayalsanin hana fududaysanin ee si adayg iyo dadaal ku jiro kitaabka ku qaado dadkaagana amar ha qaateene oo ha ku camal faleen mideeda ugu wanaag badan macnaha waxaa laga wadaa kitaabka waxa ku qoran ee alwaaxda lagu soo dejiye towreed ku yaalla baa kala fiican waa kala fadli badan sooma innaga camalka kitaabkeenna ay jidaysiy cibaadaadka aan samaynayno sooma kala fadli badna waa xasan iyo axsan sooma xasan mid wanaagsan iyo mid kasii wanaagsan sooma waajibka laba ragcadood oo waajiba iyo laba ragcadood oo sunna soomado laba ragcadood ma kullina soo diintu ma wada jireen miyay siman yihin mababasir sooma biaxsanihaa tooda ugu wanaaga badan waxaa laga wadaa alwaaxdan waxaa ku yaalla mid wanaagsan iyo mid ka sii wanaagsan ta wanaagga badan ee ugu sii wanaagsan ha qaateen saas maana oo dadaal dheeraada ha bixiyeenoo ashyaada sarsare ha ka abbaareenoo ha aadeen sidaasaa la leeyahy macana faasiqiinta daartoodaan idin tusi doonaa waxaa laga wadaa kuwa kitaabkayga tawreeda khilaafa oo garab mara meeshay ku dambeeyaan waad arki doontaan waa hadal hanjabaada marka ama se uriikum daaral faasiqiina waxaa lagu fasiraa yani oo markaa jahanamay noqonaysaa iyo ciqaabta ilahi u diyaariya subxana wa tacala waxaa kaloo lagu fasiraa fircawn iyo caad iyo famuud ummadihii hore la halaagay daartoodii iyo degmooyinkoodii baan idin tusiyo waaba taa idin muuqataba taana waa lagu fasira qaala muuse qaala wuxuu ihi yaa muuse qaala rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala yaa muusa muusow innii anigu isdafaytuka waan ku doortay cala annaasi dadka dushoodaan kaa doortay birisaalaatii risaalooyinkayga ayaan kuu doortay yani soo diridyaalkayga fariimahayga aan addoommada gaadhsiin rabo ayaan kuu doortay inaad sii qaaddo wabikalaamii hadalkaygana waan kuu doortay ee fakhud qaad maa aataytuka waxaan ku siiyey qaad wa kun ahaw min ashaakiriina kuwa shukriyana ahaw waxaan ku siiyey qaad kana shukriyo ilaa shayin wax walba xaggii ama wax walba ayaan ugu qornayo wax meeshaa lagaga tegay ma jiro mawcidatan baan ugu qornay ka bedel mawcidatan waare ayaan ugu qornay wa tafsiilan kala bixbixin baan ugu qornay likulli shayin shay walba la kala bixbixinayo yani waxay ahayd kitaabkii tawreed ahaa kitaab weyn oo ilahay subxana watacala reer bani israil waxay u baahan yihin lagu kala dhigno lagu faahfaahiyey fa khudhaa qaado marka khudha alwaaxda qaado biquwatin si dadaal ku jira ku qaado awood qalbigaaga iyo dadaal ku qaado wa'mur amar qawmaka dadkaaga amar ya'khuduu ha qaateen biaxsanihaa alwaaxda tooda ugu wanaagsan ha qaateen ta ugu wanaagsan macnaha waajibaad ta ugu fadli badan taa ha qaateen oo dadaal ha bixiya way macnaha sa uriikum waan idin tusi doonaa daaral faasiqiina faasiqiinta daartooda iyo degmadooda waan idin tusi doonaa saasrifu can aayaatiy aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri lxaqi saasrifu hadalka ilahi waa weli socda saasrifu waan jeedin can aayaatii aayadahayga waxaan ka jeedin aladiina kuwa yatakabbaruuna iskibriya fi lardi dhulka dhexdiisa isku weynaysiye bigayri lxaqi xaqgardarrana isku weynaysiye xaqdarro wain yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad walba hadday arkaan laa yu'minu ma rumaynaya biha iyada wain yarow hadday arkaan sabiila rushdi hanuunka jidkiisa hadday arkaanna laa yatakhiduuhu kama samaysanayaan sabiilan jid kama samaysanayaan wain yarow hadday arkaan sabiila alghayi yacni habowga iyo luunsanaanta jidkeeda hadday arkaanna yatakhiduuhu waxay ka samaysanayaan sabiilan jid bay ka samaysanayaan dalika kaasina sababtu waxa weye biannahum iyagu kadabuu inay beeniyeen biaayaatina aayadahanag oo wa kaanuu ay ahaadeen haafiliina kuwa moog canhaa aayadihi xaggooda kuwa moog ilaahay subxaana wa tacaala dad wuxuu inoo sheegayaa aan uusan u bixinin aayadihiisa lama fahansiiyo lamana waafajiyo inay raacaanna laguma hanuuniyo dadkaasi aayadahayga waxaan ka leexin oo ka duwi buu leega ka jeedinaya dadka dhulka isku kibriya oo gardarro iyagoon gar ulahayn iskibrinta maxaa yl iskibrinta yaa gar uleh ilahay baa gar uleh subxana wa tacaala makhluuq kibir iyo inuu isweynaysiiye gar ule ma jiro kuwa iyagoo gar aan ulahayn dhulka isku kibrinaya kuwa aayadahayga waan ka jeedin la waafajin maayo fahmi maayo waa la sii cadeeye waxaa la yidhi aayad walba hadday arkaan ma rumaynayaan maxaa yl ilahay baa ka jeedin sooma mucjizo walba hadday arkaan oo si walba u qancin lahayd waxba ku qaadan maaya ma rumaynaya jidka hanuunka hadday arkaanna jid ka dhigan maayaan ma raacayaan jidka habowga iyo baadida hadday arkaanna jid bay ka dhiganayaanoo way raacayaan dad ilaahay qadiim weye subxana wa tacala ma og tahay sideedaba hanuuninta ilahay baa leh ilaahay baa leh ilaahay baa qalbigaaga waafajintiisa leh hadduu ilaahay subxaana wa tacaala kaa leexiyo kaa jeediyo wax ku hanuunin kara ma jiro saas way macana waman yudlil illaahu falaa haadiya lahu wax hanuunin kara ma jiro ilaahay maadaama aayadihiisii uu ka jeediyey ma hanuuni karaan sababta looga jeediyey ma ilahay baa la maagay maya yatakabbaruuna fi lardi waa sababta looga jeediye waa kibirka isla weynan iyo qab iyo faan iyo aniga waxaas hadduu ruuxu mar la yimaado iska weynaysiiye ilaahay xaqii uu soo dejiyey ciqaab waxaa looga dhigaya in la jeediyo laga jeediyo bas waa u dhamaatay marka xumaan oo dhanna waa la fiicnaanaysaa samaan oo dhanna waa la xumaanaysaa haba yaraatee waxba qaadan maayo marka sababta saa loogu galay baa la sheego waxaa la yidhi aayadaha nagii bay beeniyeen wayna iska moogaayeenoo kuwa moog bay ahayn aayadihii danba bayna ka gelinba haddaad ilaahay diintiisa bara weydo waqti sii weydo dhaqankeedana u diyaargaroobi weydo oo juhdi iyo dadaal aad ku bixi weydo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kugu abaalmarinayaa kuwa uu nacay inuu kugu daro waa lagu nici waxbana lagugu fali maayo si ayna taasi u dhicin aayadaha ilahay ku dadaal oo barashadoodana ku dadaal ku dhaqankoodana ku dadaal si aad u badbaado ilahay qalbigaaga u hanuuniya subxana wa tacala saas sa asrifu waan leexin waan jeedini waan jeedin doonaa can aayaatii aayadahayga waxaan ka jeedin doonaa xaggooda aladiina kuwa yatakabbaruuna iskibriya fi lardi dhulka dhexdiisa isku kibriya xooluu leeyahay oo kibirka ku keenay jaguu leeyahay oo waxoogaa mansib iyo kursiguu maalintaa ku fadhiyahay oo la kibirsanya sidiisuba kibirka u qabay oo cudur ku jira wey yatakabbaruuna fi lardi dhulka isku kibriya bikayri lxaqi xaq darrana isugu kibriye xaq marna ma noqote wain yarow hadday arkaan kulla aayatin aayad walba hadday arkaan laa yuminuu ma rumaynayaan biha iyada maxaa yeele kibirkii baa u jeeda waa malaay wain yarow hadday arkaan sabiila rushdi hanuunka jidkiisii hadday arkaanna laa yatakhiduuhu kama samaysanayaan sabiilan jid ka samaysan maayaan ma raacayaan hadday ilaahay xaqiisii arkaan oo kitaabkii iyo sunnadii iyo xaqii arkaan yeeli maayaan wain yarow hadday arkaan sabiila alghayi halowsanaanta iyo luunsanaanta jidkeeda hadday arkaanna yatakhiduuhu waxay ka dhiganayaan oo ka samaysanayaan sabiilan jid bay ka samaysanayaan xumaan oo dhan waa rabaan qalbigoodu waa jecel yahay diyaar bay u yihiin laakiin wanaag iyo iyaga laysma tuso dalika kaasi sababtiisu waxa weeye biannahum iyagu dalika saddiga jeedintaa la jeediyey ee xaqa laga jeediyey ee aayadaha sababtiisu waxa weye biannahum iyagu kaanuu kadabuu inay beeniyeen biaayaatina aayadahanaga inay beeniyeen wa kaanuu inay ahaayeen haafiliina kuwa moog canha aayadaha xaggooda moog waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey waliqaai laakhirati iyo aakhara kulankeeda kuwa beeniyey xabitat waxaa burtay acmaalu camalyaalkoodii waa bureen hal yujzawna miyaa la abaalmarin ilaa maa kaanuu waxay ahaayeen mooye yacmaluuna kuwa samay waittakhada waxay samaysteen qowmu muusa muuse qowmkiisi waxay samaysteen min bacdihi gadaashiis markuu tegay kadib min xumiyihim waxyaabihii ay isku qurxinayaan waxay ka samaysteen cijlan dibi bay ka samaysteen jasadan jidh cijligaasoo jasadan jidh ah waa jidh dibigaasoo lahu isaga ugu sugnaaday khuwaarun dhawaqul aad bunaaxinay oo sida lo-da u ciyay alam yarow miyaysan arkaynin anahu amar yashaniy anahu isagu laa yukallimuhum inuusan la hadlaynin walaa yahdihim inuusan hanuuninaynin sabiilan jid inuusan ku hanuuninaynin itakhaduuhu way samaysteen oo ilah bay ka samaysteen wa kaanuu waxayna ahaayeen aalimiina kuwa dulmiyey bay ahayn macnaheedu waxa weeye waladiina kadabuu biaayaatina aayadahanaga kuwa beeniyey iyo waliqaai laakhirati kulanka aakharo qiyaamo ma rumaysa aayadihii ilahayna way diideen kuwa noocaasi xabitatu waxaa burtay acmaalum camalyaalkooda maxaa laga wada waxay samaynayaan oo samafal ah wax ka soo qaad male waa gaal ilaahay subxaana wa tacaala aakhara marmayso shirki buu ku dhex jiraa haddana samafal buu samaynaya dadkii u xisaabfalayaa xoolihii buu sadaqaynayaayo acmaal walwanaagsan oo daahirkeedu fiican tahay buu samaynaya ma waxbaa ilahay agtiisa u yaal maya xabitat acmaalum acmaashoodaasi waa burtay waxba laga soo qaadi maayo hal yujzawna miya la abaal marinaya ilaa maa kaanuu yacmaluuna waxay samaynayeen mooye ilaa maa shay mooye wax kale miyaa lagu abaalmarinaya kaanuu ay ahayn yacmaluuna kuwa samay waxay samaynayeen unbaa lagu abaalmarin oo ahaa shirki ruuxaan iimaan la imaanin camal meel u dhigmi maayo shirkiga ruuxaan ka teginna camal meel u dhigmi maayo shardigu waka saas way macnaa reer bani israa'iil muuse qowmkiisii markuu ka tegay oo ballantii ilaahay uu aaday gadaashiisa waxay ka samaysteen waxyaabihii ay isku qurqurxinayeen xullida waxaa la yidhahdaa waxyaalahan dumarku isku qurxiyaan waxyaabihii laysku qurqurxinayay intay ururiyeen bay dibi ka sameeyeen dibigaasoo jidh ah waa jidh yani waxaa jasadantu waxay tilmaamaysaa inuu lahaa shay la taaban kara ayuu ahaa jasadku waa shay la taaban karo jasad buu ahaa sida lo-duna u ciyahay yani waxa uu bunaaxinhayo cida loodu cido kale u ciyahay cajiib waxaan u tegi doonaa fi suurati taha sida dibigaa lagu sameeyey iyo yaa sameeyey saamiri iyo qaabku ku sameeyey ayaanu suuratu taha ugu tegi doonaa waxaa lagu muransan yahay dibigani wuu sameeyey oo wuxuu ka sameeyey wixii ay wateen iyo xullidii ay wateen ee qibdiyiinta ay kala soo tageen laakiin ma wuxuu noqday neef nool oo ciyaya oo macnaha nafi ku jirto miyuu noqday mise wuxuu ahaa uun macdan intuu dhalaaliyey uu dibi ahaan u sameeyey oo dabayshu intay dabada ka gasho xagga hore uga baxdo sidaa cod codka u bixinaya oo sidaa u sawdaynaya miyuu ahaa oo nafi kuma jirin mise naf baa gashay muran wey culimada qaar waa ku muransayin qaarna sidan qaarna sidan eli laakiin suuratu daha baan faahfaahin dheeraada ugu tegi doonaa insha allahu tacala dibigaasay samaysteen oo markaasay ilah ka dhigtay war nimanka caqlixumadoodaa laleeyahy miyaynan arkaynin inuusan la hadlaynin jidna uusan ku hanuuninayn way samaysteen wayna gardarnaayeen baa laleeyahy war ilaah aan jid ku tusaynino haddaad habowdo aan ku dhahaynin war jidkii aad ka habowday waa kale soo noqo aan kulaba hadlaynino maantoon haddaad la hadasho war heedhe islaantiibaa iga ilmala oo ilma la-aan baan ahay ilma isiin haa iyo maya toona kudhihi maayo war wadanka abaaraha haystee bal duceeyo bal wax keen oo roob keen haa iyo maya toona kudhihi maayo tan fiirso war dadkan jiran bal caafiyo macnaha waxa weye cudurka ka saar haa iyo maya toona male war waxaan hadlaynin boo hadalba ka soo baxayni say ilaah uga dhigtay nimanku waa waxay de waxaan bartay oo horay usoo aqoon jireen wixiibaa mahoraan la waawey marka saas way macnaha watakada waxayse way samaysteen qowm muusa muuse qowmkiisii min bacdihi gadaashiisa min bacdihi waxaa laga wadaa min bacdi dhahaabihi wey min bacdi dhahaabihi ila almiiqaat ballantii markuu aaday kadib ayaa waxay samaysteen min xuliyihim waxyaabihii ay isku qurxinayeen xaggooda waxay ka samaysteen ijlan dibi jasadan oo jidh ah shal shay la taaban karaa lahu dibigaasoo uu sugnaaday khuwaarun yacni dhawaaq lo-aad cod lo-aad lahoo sida lo-doo kale u bunaaxinay alam yarow miyaysan arkaynin annahu isagu laa yukallimhum inuusan la hadlaynin oo hadalba uusan dallacaynin walaa yahdihim inuusan hanuuninin oo sabiilan jidna uusan ku hanuuninin jid ay ka habaabeenna inuusan tusaynin miyaynan arkaynin seeba ilahnimo ugu rumeeya wax ittakhaduuhu way samaysteen ilaahan bay ka samaysteen wa kaanuu waxayna ahaayeen aalimiina kuwa gardaran samaysigaasi waa ku khaldanaayeen waa ku gardarnaayeen hada wabilahi tawfiq sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala